asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wax walboo wax lagu bilowdo waxaa ugu qayr badan kelmadda kelmadaha ilaahay subxaana wa tacaala waxaan halkan ugu yeerayaa haddii allah awood la ogolaado aadan xuseen si uu noogu soo jeediyo aayadaha qur-aanka kariimka soo dhowow
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم sadaq allaahu alcadiim sadaqa rasuulu lkariim allah nagu anfaco aayadahaas qur-aanka kariimka ah waxaan kusoo dhoweynayaa guddoomiyaha naafada qaranka cali cabdulaahi si uu kelmadiisa u qaata
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ee, kasoo qaybgalayaasha kulankan muhiimka ah oo igu horeeyaan xildhibaanada federaalka ee bulshada rayidka ah dadka naafada ah cidda soo qaban qaabisay saxaafadda dhammaantiin waxaan ku salaamay salaanta islaamka Ee, salaan kadib waxaan u malaynayaa waxaa laga hadlayaa inay tahay arrimaha naafada afar qodoba la ii sheegay inuu ku saabsan yahay shirkan oo midu yahay arrimaha oo shuruucda dalka afarta qodob dii lii soo bandhigay aniga waxaan jeclaystay inaan ka aan ka qayb galo qaybta shuruucda maadaama ay taas ku idil yihiin shuruucda dalka samaysmaysa oo dhan Een, muhiim ay ii tahay shirkaanaan ka soo qayb gala maantay Een, naafada soomaaliya way u baahan tahay in shuruucda dalka ka samaysmaysa iyo adeegyada ka socda ay qayb ka noqdaan iyo ka qaybgalka siyaasaddaba waa ka soo shaqaynaynay muddooyinkii dambe gaar ahaan afartii sanoo dambe waxaan xoog uga shaqaynaynay oo aan aad iyo aad u buurinaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya xildhibaanada labada ee labada golo ah qaybtii muuqatay oo ay ka qaateen waxaan sidoo kale rabaa inaan uga mahadceliyo dadka naafada ah oo iyakuna arrintooda u taagnaa una doodayay afar iyo labaatanka saac ee howshaas laf dhexda u xirtay runtii waxaa laga la dhihi karaa waxaa laga gaaray guulo muhiim ah laakiin weli waa qabyo qabyana dhammaystiray rabtaa waxyaabaha hadda ugu muhiimsanaa ee socday waxaan u kala qaadaynaa saddex qaybood qaybta koowaad waxay ahayd in la saxiixay xeerka caalamiga ahaa ee qaramada midoobay dadka naafada ah oo ay soo saxiixday wasiiradda deeqa yaasiin qaybta labaadna waxay ahayd in la aasaasay sharcigii lagu dhisayay hay-adda naafada qaranka soomaaliya oo lagu talagalay inay hay-ad dawliye ah oo ay dadkan u adeegto kan saddexaadna waxaa weeye sharcigan hadda gacanta ay ku hayso dowladda oo ah national disability act kaasi oo ah ujeeddada loo sameynayo midka go'aaminaya mustaqbalka dadkan midkiisa waxbarasho caafimaad iyo shaqaalaysiin ka qaybgal siyaasadeed oo noocyadiisa kala duwana waa lagu guulaystay inkastoo aan xeerka caalamiga markii lasoo saxiixay haddana aan laga qabanin fulintiisii ay wax badan ka dhiman yihiin oo aan dadku waxba ka fahansanin xeerkaas iyo waxa uu dhigayo xitaa hay-adaha dowladda dhexdeeda ayaan wax badan kala socon waxa xeerkaasu qabo iyo sida la iskula xisaabtami doono muhiimadda waxay tahay marka hadda waxaa socda sharcigii waxaan bishan iyo bishii ka horreeday labadii biloodba oo ugu dambeysay aan ka shaqaynaynay la tashiga sharcigaas waxaa laga bilaabay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay dadka naafada oo halkan fadhiya sharcigaasi wada tashigiisii wuxuu u gudbay gobollada waxaan tagnay kismaayo oo ah jubbaland waxaana kusoo markaan gobollada aadnay iyadaan ka bilownay waxaana kusoo qatinay puntland oo aan ka imid asbuucii dhowaa hadda ka imid sidaas daraaddeed howlahan socda oo isbedelka ah iyo fursadaha la helayo annaka noo muhiim waxaan oo ah inay ka soo baxaan wax mustaqbalkeenna taabanaya waxna ka bedela xaaladda iyo duruufaha lagu jiro waxaana rajaynayaa in meeshaan caqli badan iyo maskax badan la geli doono lana qori doono lana soo bandhigi doono baahida dadka naafada ah sidaa daraaddeed muhiimadda anugu aan jecelahay maanta oo aan kusoo gabagabaynaya keyga ugu dambeeya waxuu yahay waa ogahay in ay jiro tabasho dhinaca naafada ah waana ogahay inay jirto caqabado guud oo dalkoo guud ahaan ka jira laakiin wax walbaa waxay u baahan yihiin xeerin iyo maslaxad iyadoo lagu jaangooynayo lagana eegayo maslaxadda guud sidaas daraaddeed waa fursad aan haysannaa hadday nala joogaan xildhibaanadii federaalk soomaaliya oo ku saabsanaa xaquuqul insaanka si ay u ogaadaan xaaladda naafada iyo xaquuqda meesha ay maaratay maanta naafadu marayso intaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo aad iyo aadaan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka shirkan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aadaa u mahadsan tahay waxaan kusoo dhawaynayaa xildhibaanad zahra oo ka tirsan guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka mudane xildhibaan fadiltafadal
bismi illaahi raxmaan raxiim maanta waxay noo tahay sharaf weyn in aan tixgelin la siinaayo dadkeennii walaalahayn ahaa oo muxuu ahay dad soomaali aan isku nahon isku diinnahay baahiyo gaarahay qabaan keliya baahiyahoodaas ilaahay meelo kale ugu buuxinayaa annagana waxaa xaqna loogu leeyahay inaan muxuu ahay dad la simannahay inaan ogaano oo aan waxaan ka sarrayna ayna jirin marka aniga horta markaan iska bilaabo marka hore kow qolooyinka aad u tixgelin jiraa ka mid ahay gruubka hore oo dowladda maxamed siyaad aan bartay oo u badnaayeen fanaaniinta oo u badnaayeen guddoomiyihii meesha markii madaxda ka ahaa cali cabdulle iyo muxua guddoomiyihii ka sarreeyey iyo qolooyinkii ilaa iyo hadda an waxaa u malaynaa waxaa ka joogo dhinaca muxuu ahaa sheekh maxamed kulmiyana waxau jiraa b b c da waa maqasheen muxuu ahaa ninka la yidhaahda siyaasadduuba gala isaga ninkaas kaleetooda walaalkay ah oo guddoomiyaha ahaa qolada fanaaniintan hadda waxaa ka joogo xasan xaaji ka nool oo arkeysa barnaamijyada la sameeya qolooyinkaas marka meel walbo waxyaab kale waxay tahay waaga horo dadkaas gacantana waxbay ka yaqiineen markii u dambaysa waxay siteen dowladdaas waxay tixgelisay dowladdii kacgaanka waxay tixgelisay in meesha warshada warshadaha ama ha noqdaan halka heesaamaha ama ha noqdaano kuwa oo cudbiga ama ha noqdaano meelahaas in lagu waxeeya waxaa kaloo jirtay oo loo bilaabay markii in loo keeno farta bareelka ah wax lagu qora ah dadka indhoolayaasha ah garobgarobgaroobaad tihiin arrintaasaytood marka aadan horta anigu faraxsan hadda ilaa ilaa hadda ay soo gaartaan oo baarlamaanka joogo waxaa jirto muxuu ah sida cali oo sheegay conventionkii oo wasiiradda ay samaysay oo janeebo laga soo ansaxshay haddana anaga sharci ahaanan inta uga fulinay sharcigaas wuxuu marka sameeyey in muxuu ahaa aan ka qayb galno in la dejiyo barnaamijyadii oo laga shaqeeya ah cali markhaatibu ka yahay markii dambe xataa wasaaradda waxay noo dirtay tuur samsom waxay ahayd mashquule waxay ku ahayd inay itaaliya aadii rabtay waxaa ay raacday ku-xigeenkeeda labada aqal annagoo ah iyo waa israacna gruubkan oo wasaaradda ah iyo cali iyo gruubkiisa iyo taliyahooda waxaan tagnay uganda waxyaalo badanaan soo aragnay se uga qayb galaan baarlamaanka iyaga koota u xiran oo loo sameeyey ama konsolka ha noqdaano ama baarlamaanka ha noqdaano wax kalay leeyihiin xataa inay tartan caadiya la galeen gabar aan meeshku ana cali waxasuyaa tartan caadiya la gashay rag iyo dumar iyadaa ku guulaysato naafo ah marka waxaa waaye alxamdulilah shukr bacali waaye waa ogtihiin rasuulka calayhi salatu wasalaam baa lagu canaantay cabasa watawalla annaga marka muxuu canaantaas annagana waa nagu socotaa idinkana waxaan jecelnaa inaa garabna siisiin oo howsha idinkaan nooga furo dhuudhuuban hay-adda haddaan la dhisin hadda waa ila joogaan qolada maaliyadd waa ila joogaan iyagaa idiin sheegi doono miisaanaddi waa diyaar laakiin halkee laydinka soo gelinaa lacag dowladda waxay ku baxdaa waa ogtaday kalma soomaaswaa waa caddeenaa leeya waa combyutar inay ku baxdo hay-adda markii la sameeyo miisaanaddiin halkaa waxaa kaloo hadda iga maqanoon meesha ku casumay qolada waxbarashada waa imaanayn iyagana insha allah iyo iyo caafimaadka waa ku jiraan waxaa kaloo ku jiraan gaadiidka cirkee dhulka iyo muxuu ahaayeytood ee howlaha guud meelaha la dhisaao kaleeto dhan in loo sameeyo eeriyada meesha aa gelisee hadda ani lugtaanan la ahay nasiib wanaag baarlamaanka waxaan ka wareegaa meesha aan mari lahay idan idinka jaranjarta dheer ma kori karo waxaan waay fursaddaas waxaa ii heshay markii la ogolaaday barnaamijkan aa lagu dara baarlamaanka in meesha soo sameeyo marka waxaan rajaynayaa inaan isla fahmi doono waa iska jireen caqabado dib u dhaceen waa iska jireen waqtigoo caliili noqday waa u jeedin anaga afartii sano waa inaga buuxsantay shalayna lahay doorasho hala kala aado idinkana duruufahaas aad nala qaybsanaysiin waa naga raalli ahaanaysiin waa dadaalnay hadda labada aqal waa ku joognaa bulshada rayidkaadu ay la joogtaa oo hay-adaha sida loo dhiso igala yaqaanaan oo xuquuq aadinay ku jiro oo muxuu ahay arrimihii haweenka ku jiraan laba ururo waaweyn aadila joogto somaali women agenda iyo iida iyo alle maganoo human right-ka ah u n-kana ka tirsan urur ahaan uga tirsan inay ka shaqaysa arrimahaas ah marka waxaan idinku rajaynayaa oon ku faraxsanaha inaan maanta wada hor joogno oon muxuu alxamdulilah shukr bilcaalamiin aan waxasoo wada qabsan karna ah marka saasaan idinku dhaafaya wabilaahi towfiiq xiriirintan ku wareejinaa
waa mahadsan tahay xildhibaan mar labaad iyo mar saddexaad sharaf weynay noo tahay inaan maanta kulankan goobjoog u ahaano annagoo idinku matalayno hay-adihii dowliga ahaa waxaana diyaar u nahay inaan dhagaysanno cabashadiina waxa aa qabtaan soo jeedimahiina talooyinkiina intaba waxaan diyaar u nahay inaan dhagaysano waa idin soo dhawaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku soo dhawaynayaa urudada bulshada runtii ah dadka aadka ugu dhabar adeega sidii loo horumarin lahaa bulshada noocyadeeda kala gidisan waxaan ku soo dhawaynayaa walaashay duniyo soo dhawow
bismi illahi raxmaan raxiim qof walba maskabka ku fadhiya ayaan ku salaamayaa weliba waxaan aada u jeclahay maanta oo aa aada ugu faraxsanahay labadii siid ee baarlamaankana inay noo fadhiyaan oo weliba ay miiska aa u jeediin jender aniga wax la dhaho gabdhaha iyo wiilasha mar walba in isku xaq la siiyaan jeclahay marka laba gabdhood iyo laba wiil maadaama ay noo fadhiyaan baarlamaanka labadiisi siid aadaan ugu faraxsanahay waana waxaan aadna ugu faraxsanaha uga mahadcelinayaa mar kasta oo meelaha doodaha ah la imaado ama arrimaha laga hadlaayo oo shacabka nooc kastaa noqotee inta badan inay fadhiyaan wejiyadan iga hor muuqdo ee baarlamaanka marka intaas kadib waxaan horta aada ugu faraxsanahay naafada inaan inta badan inta badan oo meeshaan fadhido in ay maamaduniye iyo hay-adday ka socotay ay yaqaaniin inta badan oo iida ah marka annaga waxaa aad ugu faraxsannahay broseska waa la soo sheegay oo la soo maray hadda marka waxaa waaye meesha waxaa waaye biisacabadaada loogu dhigta meesha ugu dambaysa waaye meesha ugu dambaysay hadda waxa aan ka hadlayno oo ah in la dhiso muhiimadda ugu weyn waxaa waaye in la dhiso micnaha hay-addii ayna hesho fan oo waxa waxa ugu weynoo maanta aan meesha iskugu imaanay waa taas wax badan waa laga soo hadlay dhibaatooyinka haysto waa laga waxeeyey wax badan aynu u baahan tahay oo dhiman sababta waxaa bulshadeenna kuma tababarna qofka naafo naafada waxaa laga yahay qalbigaa laga yahay ma ahan in arag iyo dhagaha iyo lixda lixaadoo la sheego waxaa ka daran qalbadda waxaa arkaysaa mararka qaarkood hadda waxaan aad ugu farxaa dhallinyarada oo naafada ah iyo kuka inahay hadda shaqo bilaabeen oo wax walba ay qabtaan hadda waxaan aad ugu faana ugu ugu faraxsanaa waxaa fadhiyo rag oo suxufiyiin ah oo suxufiyiinta weliba su-aalahooda laga cabsada ah oo aad looga looga baqdo aniga inkastoo aan saaxiiba la ahay oo hadda ninkaan ay hor fadhiyo haddana kalgacal waxa waaye ragga laga cabsado oo suxufiyiinta ah micnaha kartidaas iyo dadnimadaas waa jeclahay dadka la soo baxaan guddoomiyihiinoo kaleeto sidoo kale meel walba wuu taagan yahay asagana cali cali cabdulaahi salaad asna sidoo kale rag badan oo meeshaan ka muuqdo aan arkaa oo ilaa iyo inaad gaarteen xafiiskii madaxweynaha inaad la taliyaal ka noqotaa marka waa wax lagu farxo laakiin man ma dhama ma dhammaystirna ma dhammaystirna ogaada naafadana waa jago bannaan waxaan ku jirnaa waddan dagaalla ka socdaan anigaan maanta lixda lixaad waa qabtaa la leeyahay berrito shilaan la kulmi karnaa waa yar way sahlan tahay saan naafo ku noqono waayo waddan iyo duni wareersanaan ku jirnaa marka hadda sharcigan idinka keliya ma aha soomaaloo dhan ayuu wax u taraaya qof kasta oo soomaali ah sababta ah iskuma halleen kartid qaraxa la kulmi kartaa si kalaa u naafoobi kartaa marka naafadu ma aha wax lagu soo dhasho inta badan ma aha wax layska dhaxlo waa wax uu eh, keento environmentiga ama dabeecadda ama waktiga lagu jiro ama eh, ay ku imaato marka waxa waaye wakti waa ku dheeraaday waxaan ku faraxsanaha inaan qayb ka noqdo shirkiinaan maanta shirar horena waan ka qayb galay marka mar kastoo naafo laydhaho iyo arrimaheedana hawsha aan haayo waa daayaa waan ku soo waayo waxaan aaminsanahay xu- xuquuqda ugu horraysa inaad leedihiin oo meel walba ah shuruucdii leh oo sidayn hadda afarta qodoboo laidiin soo jeediyey afar qodob oo aad u fiican waay ood maanta ka doodaysid laakiin fokiskiina ha ahaado sida hay-addaas idinku dhismi lahayd dhaqaalana aa ugu helin fokiskiina meeshas ha saarnaado haddii ilaahay igu marka waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa waa la soo joogi jiray waa laga hadli jiray laakiin wasiire deeqo waxaan maha- uga mahadcelin waxa waaye dadka qaarkood waxay uga leexleexdaan qofka waxqabadkiisa amaa lagu dhahaa heblaayo waxay ka timid ururkaasay ka timid ma oga leexleexanayo qofka waxa uu qabto hadduu aabbaha iyo hooyadaa dhaleen waa inaad sheegtaa waxqabadkiisa wasiir deeqo waxaan waa la wadwadi jiray laakiin heerka ay maanta gaareen oo ilaa janeebo in laga soo saxiixo oo caalami ah ilaa heer madaxweynaha uu soo saxiixo labada siid ay soo maraan ayadaa geysa marka waxaa waaya qofka bini aadanka ah waxna wuu qaldaa waxna wuu saxaa annaga soomaali haddaan nahay waxaan ma afkeenna ma barno qofka mahadsanid inaan dhahno qofkii wax noo qabto marka waxaa waaya ani waxaan leeyahay wasiir deeqo mahadsanid waxa aad qabatay taariikhdaana sheegi doonto wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa mahadsan tahay waxaan ku soo dhowaynayaa een, guddiga maaliyadda golaha shacabka xildhibaan cilmi soo dhowaa xildhibaane
Eh, bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah Eh, dhammaan eh, xildhibaanada eh, sharafta leh eh, bulshada rayidka ah iyo idinkoo dhammaan waxaan idin salaamayaa eh, ka soo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Eh, runtii eh, kulankan waa kulan muhiima weeye Eh, waxaanan ilaahay ka baryayaa inuu markaasi eh, si wanaagsan oo habboon oo wax layskula garto inuu markaasi uu ku gabagaboodo oo ay midho dhal ka ay wax ka soo baxaan Eh, dabcan eh, hay-addan oo kale waa hay-ad muhiima weeye maxaa yeelay dalkeennu runtii wuxuu ku jiraa dee muddo dheerna ku soo jiray ama dagaallo sokeeye ha noqoto ama cudurro soo daashaday ha noqoto bulshadeenna muxuu ahaa runtii baahiyaha gaarkaa qabta ay ee waxaan isleeyahay waa bulsho aad iyo aad u badan wey una baahan in muxuu ahaay ay qayb muhiima kaga jiraan qarankan ay kaga jiraan oo tixgelinteeda leh oo muxuu ahaay daryeelkeeda leh oo kawarhaynteeda leh oo abaabulkeeda leh oo muxuu ahaa runtii eh, la siiyo eh, doorka ay runtii mudan yihiin maxaa yeelay eh, ma jiro waxaan isleeyahay guri ama qof qaraabo aan laahayn ee muxuu ahaay qof baahiye ee gaara qaba Eh, maxaa yeelay dhibta dalkeennu uu soo maray bay ka turjumaysaa sidaa darteed eh, in muxuu ahaayey la isku naxariisto oo ilaahayna la baryo oo la isku duubnaado oo la isdaryeelo oo la iskaashado waa muhiim wey bulshadu inay eh, muxuu ahaa dhexdeeda iskaashato ma aha muxuu ahaayey in la iskala takooro oo muxuu ahaayey magacyo la isku sameeyo ma aha micnaheegu ee bulshadu iyadoo walaalaha oo isku naxariisanaysa inay iswada muxuu ahaa gacmaha isqabsato oo ay muxuu ahaa isjiidata ayaa loo baahanya Eh, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi eh, innamaa tursaquuna wa turxamuuna biducafaa'ikum bicnaa waxa laydinku naxariisanayo ee laydinku arsaaqayaay waa muxuu ahaay sidaad intiina daciifkaa intiina daryeelka u baahan sidaad wax ugu qabataan wey bicnaa arrintaasi waa arrin muhiima wey laba arrimood bay ku- yaa yaa ilaahay shardi uga dhigay waxa laydinku ris- risiqa waxa laydinku siinayaa buu ilahay yidhi. fiiriya bicnaa risiqu idinku kordhayaa oo aad muxuu ahaayey ku barakoobaysaan oo aad muxuu ahaa ku barwaaqoobaysaan ee waxa weeyaan waa inaad isku kaash iskaashataan ood u naxariisataan intiina baahida leh ee daryeelka u baahan inaad muxuu ahaayey aad kaalmaysaan marka risiqii adduunyaa kaaga xidhan inaad sidaas samayso ilaahay taasuu kugu arsaaqaya waxaa kaloo muxuu ahaa ay tahay inama waturxamuuna bale oo la idinku naxariisanaya naxariistu waxay noqon kartaa dhinacyo fara badan bay noqon kartaa inaad muxuu ahaa caafimaad hesho inaad nabadgelyo hesho inaad muxuu ahaayey sharaf ku noolaato inaad muxuu ahaayey dembi dhaaf hesho inaad muxuu ahaayey naxariis adduun iyo aakhiraba hesho fiiri marka waa badan tahay marka taa waxaad ku helaysaa buu ihi inamaa waana moogtahay waa manaa keliya waxay ku xidhan tahay baa la leeyay moogta maaha moogtahay meel kale ku xidhan tahay maaha waxa laydinku arsaaqo ee la idinku muxuu ahaa naxariisto waxa weeyaan buu ilahay subxana wataala marka saa darteed taasi adduunka waa ka muuqataa dadku adduunyadu waxay isku dhaafeen ee ay muxuu ahaayey ku kala kobceeni waxa weeye waa sida ay dadkoogu iskugu naxariistaan wey bulshooyinkoogu waxay u hana qaadeen waxa weeye siday iskugu muxuu ahaa isku taageersadaan wey maaha wax aakhire kaad ku sugaysa maaha adduunka korkiisaad ka helaysa adduunyada korkeedaad ka helaysa bulshooyinka caalamka maanta ayay ka muuqataa meeliba meeshay qofka daciifka uga naxariis badan tahay bulshaba bulshada ay uga naxariis badan tahay ayay kamuxuuaha ka wanaagsan tahay ka karaamo badan tahay adduunka korkiisa markii la eego aakhire waa halkeeda wey marka taana haddaad muxuuaha ku muslim nahay oo aakhirana ilaahay subxaana wa tacaala ajar badan buu kaa siinaya balse arrintaasi waa arrin runtii muxuu ahaayey muhiima wey annagoo guddi muxuu ahaayey maaliyad ahaan aad baanu soo dhowaynaynaa dadaal kastana waannu ka gelaynaa in markii hay-addani ay dhisanto inay yeeshato yeesho muxuu ahaa yeelato tixgelinteeda inay muxuu ahaayey miisaaniyaddeeda inay muxuu aha inkastoo dalkeennu daciif yahay miisaaniyaddeennu aad u liidato dhaqaalaheennu aad u liito oo waxa la isgaadhsiin karaayo aad u yar yahay laakiin haddana waxaannu ku dadaalaynaa wixii suuragala intii suuragala inay muxuu ahaayey hay-addani ay markaasi ay ka hesho dadaal kastaan ku bixin doonnaa insha allah intaannu joogno haddii ilaahay yidhaahdo laakiin waxaa laydinka rabaa waxa weeye idinkuna inaad orgaanaysi noqotaan bulshada aan abaabulayn oo aan muxuu ahaayey aan nidaamsanayn oo aan lahayn hoggaan lahayn oo aan muxuu ahaayey aan himilo lahayn meel ma gaadhi karto marka ani waxaa iila muuqataa inaad muxuu ahaay abaabulka la kordhiyo in hay-adda si wanaagsan loo dhiso in hoggaankeeda la sameeyo in kala dambaynteeda la sameeyo in xeerkii sharciga waa la sameeyey xeerarkiina hoose samaysato samaysataan in la ysdoorto hoggaankeedii la sameeyo inay wax dhisan noqoto abaabulanay noqoto marka oo shaqaynaya oo u shaqaynaya sidii hay-adaha muxuuhaayey ee dhabtee jiraa u shaqeeyaan u shaqaynaya marka waxaan leeyahay aad baan uga muxuuhaayey runtii u bogaadinayaa hay-adda soo qabanqaabisay shirkan iyo kulankan isaga ah waxaana leeyahay runtii dadaalkaa halkaa ka sii wada ilaa ay taaba gashana haka daalina muxuu ahaaye meeshaas arrintaa meel la dhigo oo muxuu ahaayey hay-addaasi ay mijaheega isku taagto oo markaasi muxuu ahaa ay noqoto mid muuqata iyo in la sameeyo maaha keliya in laiskugu yeedha in wacyigelin dalkeenna la sameeyo dadkeennu inay isku naxariistaan in la baro ayaa muhiima waxaa laynagu tilmaamaa xagga qallafsanaanta iyo naxariis darrada iyo de mogtay dilku muxuu inoogu batay inoogu dheeraaday waxa weeye anugu waa naxariis darrada wey in dadka la baro oo hay-adahan oo kale ay baraan naxariista iyo bini'aadamnimada inay baraan dadku marka hore waa inay bini'aadam wax u naxariisto oo dadka iyo xayawaanka iyo deegaankaba u naxariista ay noqdaan samayn kara taasaa mogtay noloshu ay ku hagaagi kartaa in laysku naxariisto bani aadam layskugu naxariisto oo muslim layskugu naxariisto oo mxuu xayawaanka loo naxariisto oo deegaanka la ilaaliyo mxuu loo naxariisto saasaa noloshu ay ku samaysmi kartaa oy muxuu aha ay ku soo bilaabmi kartaa laakiin inaynu muxuu ahaayey intaasoo magacyaa iyo intaasoo dhaleecayna iyo wax qadarka ilaahay ku yimiday in laysku dhaleeceeyaa taasaa ceebta ugu weyn ay tahay naxariistarrada ugu weynna ay tahay mxuuha wax qofkan aanu isagu joyskiisa ku samayn ee ku timiday ama isagoo halgamaaya oo qarankiisa u shaqaynaya ku timiday oo dadaalaya ku timiday ama muxuu haayey aan muxuu aha aan awooddiisa ka baxsan ku timiday in lagu dhaleeceeyahay waa waxa weeyaan waa naxariis darrada ugu daran weeyaan ee runtii muxuu ahaay ugu liidatay garaadka ugu liita wey marka arrimahaas in lala dagaalamo oo muxuu ahaayey runtii dadka la baro aynu barno naxariista baro hay-aduhu ay ka shaqeeyaan inay dadka naxariistu baraan oo bini aadamnimo iyo dad isku naxariista oo isgarab qabta oo muxuu ahaa isku qalbi debacsan inay noqdaan muxuu ahaa taasaa taasaa runtii shayga ugu muhiimsani ay tahay taasuna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu inoogu naxariisanayaa inaguna arsaaqayaa waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu xildhibaan aad ayaa u mahadsan tahay aniga sharaf gaaray ii tahay anigoo ah guddoomiyaha guddiga cadaaladda iyo xuquuqul insaanka arrimaha diinta iyo awqaafta aqalka sare inaan hormuud ka ahaada daadiyana shirka noocaan oo kale ah maxaa yeelay waxa aan wax ku nahay waa idinka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawaynayaa xildhibaan zahro oo ka tirsan guddiga maaliyadda oo aan ka rabno wixii bajada ee halkaas naga aada soo dhawow xildhibaan
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa xubnaha labada gole ee baarlamaanka waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha hadday yihiin ururada bulshada iyo maxay ahayd gruubkan walaalaheena ee aan u casumanahay saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaan kadib waxaan rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo qabanqaabayaashii iyo dadkii ama hay-addii barnaamijkan soo abaabushay waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo kasoo qaybgalayaasha isu soo xilqaamay inay kasoo qaybgalaan shirkan ama wadatashigan run ahaantii horaa looga dhawaajiyey wax walba waan sakangaraynayaa dadka iga horeeyey sida wanaagsan ay u hadleen hadday noqoto dhinaca isu naxariisashada dhinaca diinteenna wax kasta oo naxariis leh waxa ugu horeysa ama ugu wanaagsan oo ficila oo la qabto horta waa diinta diinta islaamka haddii lagu dhaqmo wax walba waa hagaagayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi arxamuu fi lardi arxamukum fi samaa isaga naxariista dhulka aa idinka naxariista cirkeen marka in laysu naxariisto waa ku sakan garaynayaa walaalka cilmiga iga horeeyo ka hadlay run ahaantii ilaahay subxaana wa tacaala na faray dadka maanta aan u casumanahay ee ah walaalaheen ama dadka baahiyaha gaarka a qabana waxaan leeyahay runtii waa dad inagoo kale ah oo nala mid ah siday sheegtay duniyo waa run qof kasta waa ku dhici kartaa amarada ilaahay qof kasta waa ku dhici kartaa wakhti kastay kugu dhici kartaa waxaana ilaaha keenay waa in aan isku taageernaa oo qofka walaalkeen ah oo maanta sidaas ama duruuftaas ay haysato aan ogaanaa haddaan nahay dowlad iyo haddaan nahay shacabba dowladda waxaa looga baahan yahay baahi badan oo dadkan ay qabaan inay kabto wixii awooda run ahaantii awoodda layskuma naco dalkeenna waa ognahay baahidiisa waa ognahay heerkuu maraayo waa ognahay laakiin waa loo baahan yahay kolleyba dadkan maskaxda in lagu hayo baahiyahooda gaarka ah sida waxbarashada in loo tababaro waxbarasho iyaga gaar u ah hadduu yahay qofka inuu dhegalaayahay in la badiyo sidii ninkaa dhagoolka ah uu wax u baran lahaa oo waxaa jirta system oo maarata horumarsan oo adduunka caalamka ka jira in qofka dhagaala waxbarashadiisii ama aqoontiisii loo sii wado kan indhaala sidaasoo kale kan curyaanka ah ama naafada ahna isagana wixii markaas kaabaaya oo markaas noloshiisa kaabay uu ku gaari karo oo wax ku baran karo lagu lagu kabo hadday shaqo tahay ma aha in lagu takooro waa in laga shaqaalaysiiyaa hadday tahay in ka mid noqoshada dowladda iyo maaragtay gobol maxay golayaasha waa in la siiyaa xubnahooda waa in la siiyaa oo lagu qadariyaa oo oo lagu soo dhaweeyaa marka intaasoo dhan way bannaan tahay run ahaantii hadday noqoto deegaanka iyo qaabka socodka waa wax maaragta aan weli aan la gaarin oo dalkoo dhan aan laga gaarin qaabkay u socon lahaayeen meelahay ku socon lahaayeen qalabkay heli lahaayeen waxaasoo dhan waa maqan yihiin marka insha allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay waa qor isu dhiib step by step waxay noo sheegtay duniya inay meel fiican soo gaarsiisay wasiiradda way ku mahadsan tahay laa shukra calaa waajib baa layidhi waa waajib qof kastoo soomaaliya ku waajib tahay inuu wixii shaqadiisa ah uu qabto runtii shaqadeedana hadday gudatay waajibkeeda way ku ammaanan tahay waxaan leenahay insha allah horey ha loo sii wado waxa maanta goobtana keenay oo ay tahay ujeedkeenna ay tahay in maaragtay la ansixiyey hay-addii shaqo waxaa weeye wax kasta ama urur kasta haddaanu lahayn maamul runtii ma shaqayn karo waa in la dhisaa hay-addii waxaa la leeyahay maxaa hortaagan hay-addii maxaa loo dhisi laayahay ma xaggiinaa ma xaggii wasaaraddii iyo iyo dowladdiiya su-aash meeshay ku jirta waxaan leeyahay hadday tahay xaggiinana soomaalidu waxba isuma ogola wax isu ogolaada se wax idinku hagaagaan run ahaantii qof walba waa lays yaqaanaa war qofka kaaga mudan ee walaalkaa ah waxaa weeye qori isu dhiib berri hataa maanta kan aad sharaxato aad maanta geysato berri adaa tegi doono wakhtigana xilkuna waa wareegto waa inaad dhisataan idinku waxay soo ogolaataan idinku tiraado war diyaaraa nahay annaga heshiisaa nahay nagu kaalmeeya sidii aad maaragtay bajadkeenna iyo waxeena si hay-addiinna idinku dhaqsato laakiin haddii idinka ishaysataanoo tiraada maya maya maya ma aad isku dhegantihiin xaggan waxba kama soconayaan waa laydin ilaawaya marka taas waa idinkula dardaarmaya walaalayaal ilaaha idiin sakhiro annagana waxaan ballan qaadayaa oo ilaahay hortiisa aan ka ballan qaadayaa in aan fariintaas gaarsiiyo cidda ay qusayso oo ah wasaaradda maaliyadda iyo ciddii kale ay qusayso oo aan fariintaas idin gaars idinka gaarsiiyo ayaan aniga shakhsi ahaan aan taas aan ballan qaadayaa waxaan idin leeyahay guulaysta ilaahay idankiisa waxaan ilaahay ka baryayaa dalka allaha noo hagaajiyo hadduu dalku hagaago wax walba ay noo hagaagayaan ilaahay dalka hanoo hagaajiyo dhibaatooyinka ka socda dalkeenna waxaan leeyahay allaha qaboojiyo dagaalaha ka socdo waa la socotiin in dad badanoo oo inaga maanta inaga mid ah ama qayb inaga mida bulshadeennii loo geystay maxay ahayd duqayn iyo dhibaatayn waxaa geli karta naafooyina ka soo bixi karo wax kastaa ka soo bixi karo maxay ahayd dhibaatooyina ka kordhi karto marka waxaan leeyahay meel walba dagaala ka socdo dhibaataa nagu socoto marka waxaan leeyahay ilaah ha soo yareeyo dhibaatada allah ha naga kor qaadaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin sharafay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo kulankan aad ayaan si niyad ah ayaan ugu faraxsanahay runtii assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
raxmat ullaahi wabarakaatu in sha allah waxaan gudageli doonaa hadaljeedinta tabashada naafada dhismaha hay-adda naafada qaranka iyo fulin la-aanta qoondada miisaaniyadda loogu daray labadii sane ee lasoo dhaafay waxaan u yeerayaa kooxda ugu horeysa waxaan soo dhoweynayaa cumar cabdi cumar aadan xasan cali iyo nasro faarax soo dhowaada
bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore waa idin salaamayaa xildhibaanada labada aqal maaliyadda maxaanku idhaha golaha shacabka naafada saxaafadda ninba maskuufkuu ku fadhiyaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanka bacdi maanta naafadu waxay u timid arrimaha naafada haddaan ka hadlo aniga magacayga waxaa la yidhaha magacaad ku dhawaaqday cumar cabdi cumar odayaasha naafada u oleeleeyaan ka mid ahay ilaa labada kun iyo sagaalkii
wax yar adeer adoo raalliya idima sheegin wakhtiga oo gaaban dartiisa marka qof walba waxaan rajaynayaa inuu ku soo koobo fakarkiisa laba daqiiqo aadaa u mahadsantiin
waxa weeye oon ku celinayaa hadalkaa walaaladana inay raalli naga ahaadaan is-aragganagaa yar si adag iyo cidhiidhi baan ku nimid tabasho badan baan qabnaa noo dulqaata waxoogaan noo dulqaata maanta inaan hadallo waxa calooshanada ku jira aanu idiin sheegno intaa haddaan ka socdo waxa weeye wakhtigaasaan soo bilownay laba kun iyo sagaalkii wakhtiga maanta lagu jirana waad ogtihiin labada kun iyo labaatankii waxaan kolba jaranjaro fuullo oon labada aqal mid walba meeshiisa ugu tagno ilaahay baa mahad lehe aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa siday noo soo dhoweeyeen siday noo garab qabteen hadal siday noo tilmaameen siday garab noogu siiyaan arrimaha markaan alolaha ugu jiray qolo walibana waxay naga ballan qaaday qaybta kaga soo aadda sida ugu fudud oo ugu wanaagsan inay u gudbinayso aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa Ee, intaa kabacdi waxay socotaa arrintii labada aqal martay ee wasiirada martay madaxweynuhu saxeexay ee kun iyo maxaanku idhaahdaa tobaniyo sag- ee sideeddii labada kun tobaniyo sideeddii bishii ugu dambaysay waxaa ka soo wareegtay laba sano oo kaamila waxaanu filanhaynay hortanadu ku saxeexay madaxweynuhu dadkan hadda fadhiya oo rag iyo dumar bale naafada ah goobjoog bay ka ahayn intooda badan hadallo badan buu yidhi in loo dedejiyo hawshaa in iyo mas-uuliyiintooda lagala tashado in sida ugu dhaqsiya badan wax loogu qabto intaasu markay dhacday al-oolo badanna aanu soo gallay warnaafay wixii aynu raadinaynay waan helay wayna soo socotaae innagu aan isdiyaarinaan dib baanu isugu noqonnay habkaan maamulkaa u qabsan lahayn baan isu diyaarinay waxaa ugu daran baa li nimaad soortay oon kaa socon iyo nimaad sugiyoon kuu iman ilaan waxbaba nooma soo socdaan laba sanoo kaamilaan iscelcelinhaynay maanta waa iscelin weynay sababta aanu leenahay raalli naga ahaada aanu idiin warramanay waa taa waxa weeye hay-adda haddii jiniba laga soo saxeexa iyo haddii wixle waa arrin dawlo arrin dawlay ahayd adduunkaan kaga qaybgelayna qofkii soo saxeexna qofkii kolle u qaabilsanaa unbuu ahaa dawlada annaga arrintiin wakhtigaas hay-addii naloo saxeexay ee in la dhisa lahayey aan rabnay waxaan islahayn ee laba beri saddex beri intaad shir wada qabsataan wasiiradiiyo iyo wasaaradda yay sidaa wax ku hirgelayaan ilaa iyo maalinkan maanta ahayn idin hor fadhiyo idin hor fadhina naafadii ay idin hor fadhido oy cabashada ku timid jaranjarooyinkaad aragteen inaad qaar sacbada ku soo qaadeen aan ku soo fuullay waxa weeye ilaa hadda wax shanqadh ahoon ka hayno maaliyad baa laydiin saxeexay baa la yidhi bangiga lacag baad ku leedihiin yaraanteeda waddankeenna ahoo inaan la wada boganayn waa ognahay aan baahidannada la waxaynayn la dhammaystiri karin lacagtiina loo saxeexay ilaa iyo hadda gacan kuma hayn wax sheegi xataa maanaano annaguna waddooyinkaanu ku bakti lacagtanadiina waxay taalaa bankiga ayay ku dhammaatay in laga qaatiyo inay taalo ma naqaan waxaan ka rabnaa jawaabtaa qolada ka socota bankiga daw- ee- ee maaliyadda lacagtii labada sano inay noo taallo oy noo hayaan oo- oo ka soo qaadan hayno iyo nin qof hebel baa idiin qaaday inay yihiin jawaabtaasaan ka rabnaa hadda ka horre anigan kula hadli cumar cabdi cumar hoteelka ereg ee la qarxin jiray shir aan kaga qaybgelin wasiirka maaliyadda uu ka mid ahaa sidaa oo kale aan ugu sheegay wixii maadaan noo haya mise meel baa noogu tilmaami wuu imaqli maanta ama wuu maqli doonaa ama- ama wakiilkiisii baa jooga hoteel ereg hawshaasu taasay tahay waa naga maqan tahay xoolaha waa dhacannahay haayadii baa timid haddii hadda oo laba sano ka soo wareegtaad walaashay ay leedahay ama xildhibaanadii adigaa hawsha u xil saaran qolada dagaalka ku jirta ma tiide furunta qolada beeraha qodi ma tihid qolada biyo adigu waxaad u xil saaran tahay shacabka cabashadiisa iyo meelaha dhibku ka jira inaad hormuudka u hayso oo tidhaa war waxaan muxuu ku khaldamay waad iga seexatay walaashe intaan bannaanka ku bakti ahay labada maalmood midna waxaanu fadhiisanaa guriga hooyooyinkaan ka qaylinaa maalinna sayidka warba xaggan ka soo mara xaggan in labadaba tuubiyadaa gaadha aqalka madaxtooyada halkaasaad naga dhegaysanaysaan cabashanadii dheg looma qaadin waxaan maanta jaranjarooyinkaa u soo fuulay oonu shirkaa idinku nimid oonu wadnaa naafo arrintii loogu talagalay inayna gacan ku haynin idinkaananu idinka sugi jawaab degdeg ah laydiinma hayo waxba laydinma hayo awalba meelihiin aad ku baqtay ku baqtay iyo wixiina waa kan Sh- golaha waxaanu ka sugi labada aqale baarlamaanka idinkaa ilan golihii shacabka oo dadka matale anigu intaasaan ku soo gaabinhayaa mana hayno saasaan uga faramaranahay meesha bannaan baan ka taagannahay cabashadanada taasaanu jawaab degdega idinka rabnaa kumaankunka gobollada iyo degmooyinkuna annagay war naga sugayaan caawa inaan war siino intaa dhegtay taleefanka ku hayaan waana soo wacayaan annagayna soo wakiisheen annaguna idinkaan idin soo gaadhsiinay war degdegaan idinka rabnaa labadii aqal iyo golaha shacabka
Wa- waa mahadsan tahay Een, waxaan u gudbaynaa kooxda labaad xalaawi sheekh daahir dubbad barre axmed maxamed cusmaan maxamed muuse xasan iyo axmed nuur cali Haye, ma hadalaa qabtaan kooxdiina mise waxaa idiin hadlay een, qofka idiin hadlaa ku go'daa mise waa wada hadlaysaan okay haddaa qaadanaysaa inay idinka soo dhammaataan moodna idinkaa mikrofonka soo wareejiyey waa hadli kartaan si okay may qof kastoo hadal qabo waa waan siinaynaa hadalka haddii allah awoodu la yidhaahdo
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم marka ugu horeyso kasoo qaybgalayaasha shirka xildhibaanada sharafta leh ururada bulshada saxaafadda naafada qaranka nin walba masiirku uu ku fadhiya aan ku salaama assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib dhismaha naafada qaranka sharcigeeda haddaan wax yar aan ka taabto hay-adda naafada qaranka ee, in la dhiso hay-ad naafo qaran waa la isku raacay golaha wasiiradu way baasmareeyeen labada aqal ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyagana way gudbiyeen ugu dambaystii mas-uulka ugu sareeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu qalanka ku duway soddon iyo kow bishii disembre laba kun iyo siddeed iyo tobankii maalintaas ilaa haddeer dhismihii hay-addii naafada qaranka meel lagu haayo iyo meel kale ma aanan maqlin wax kastoo lasoo qabto oo sharci ah waa lasoo fuliyey waa qofka shaqadii asiga loo idmidi waay laakiin dhismihii naafada qaranka ilaa haddeer waxaa hor istaagan annaka ma naqaano madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dardaartii oo nolo dardaarmay waxay aheeday mas-uuliyiinta naafada in lala tashado sidii wax loo fulinayo in laga wargeliyo wax nala tashto ma arkin sidaas daraaddeeda iyadoo warka aan la badinin maanta waxaan taaganahay hay-addii dhismihii naafada qaranka wax hor istaagan hay-addan waxay ahayd howl dheer oo aniga aan soo galnay aan soo codsanay aan kasoo shaqaynay ilaa muddo toban sano mooye waxay dowladda fadhigeen anigoo qabna ay noo garatiyo hay-ad baan idin samaynaya nala yidhi meehen hase ahaatee hay-addii haddii mas-uuliyiintii dowladda oo dhan ay soo martay wasaarad inay iska qabsato oo sotokaarti gelis aad iyo aad baan uga xunahay dadkii dabagala lahaayey howshaasna labada aqal ee baarlamaanka guddiga xuquuqul insaanka waxaa loo idmiday xuquuqda qofka ay ka maqan tahay inay ogaadaan baa la rabay wax dabagalaya ma leh meeshaan waxaa loo baahan yahay hadal in la iska sheego ma aha waxay u baahan tahay fulin waa la qoray waa la sheegi meelaa la iska dhigi fulin ma leh marka waxaan idinku codsanaynaa labada aqal ee golaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa in ay dabagalaan dhismihii hay-addii naafada qaranka sidii loo fulin lahaa wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
kooxdiina midinka soo wareegtay okay een, waxaan u gudbaynaa kooxda labaad xalaabi shiikh dubbad bare axmed maxamed cusmaan maxamed muuse xasan iyo axmed nuur cali
Ee, bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin tiimkeenna waxaan rabnay inaan ka hadalno dhibta ama tacadiga dadka naafada ah Een, xoogaa waxaa moodaaba hadda inaan shirkii hadda ah uu ka bilowmayba tacadiga maaragtay aan rabna inaan ka hadalno Een, waxaa maanta jaranjartan dheer usoo fuulay oon gurigeygii uga imaaday oo jagboynti intaas jagboynti usoo maray inaan labada gole xildhibaanada ka socday maamulka gobolka banaadir inay meesha imaanayaan oo maaragtay fikirkeygii afa- afkaartayda maaragtay wixii aan ka hadlayo maaragtay iga dhageystaan Ee, laakiin waxaa moodaabo inay labadii gole ay gabar ka joogto saan filaayo abaayo iyo gabadha xiriiryaha ahayd Een, iyo maamooyinka civil society-ga haweenka gobolka banaadir oo qof aan ka arko Een, waxaan jeclaa iyakoo wada fadhiya inaan maaragtaay aan hadalno annaga fikirkeena aan dhiibano Een, waxaa kaloo gabadhii hadda baxday xildhibaanadii khayr alaasiya waxay tiri fikirkiina waan gudbinayaa manaba aanan hadlinbo marka anaka markaan hadalno wixii aan dhahno kadib ha la qaado laakiin intaba waxaan uga maarmaa waxaan isdhihi karaa een, inaan hor fariisto wax badan oo dowladda oo aan hor fariisanay oo maaragtay ama civil society ama hay-adaha ama wasaaradaha dowladda waan hor fariisanay Een, hor fariisadkeenaas een, een, wax badan ma soo kordhin saan filaayo een, maanta u dambeyso ood naga wada tagteen anagoo hadda fadhina meesha laakiin waxaan uga maarmayaa social mediaha inaan maaragtay maanta live t v-ga uga hadlaayo Een- een, tiimkeena eh, waxaan rabnay inaan ka hadalno een, dhibaatada ama tacdiyada naafada waxaan rabaa marka aniga specially haweenka inaan ka hadlo Een, dumarka naafada ah way ka nugul yihiin wayna uga dhib badan yihiin naafada kale iyo dadka kale ee dhibka hadday noqon lahayd kufsiga hadday noqon lahayd een, maaragtay een, guurka oo lagu qasbo hadday noqon lahayd waxbarashada oo aysan goobihii waxbarashada gabdhaha naafada aysan gaarin Een, hadday noqon lahayd shaqada oo maaragtay een, ay noqon lahayd Een, sida aan ognahay een, waxaa jira barakacayaal gabdha guryaha joogo Een, qof walba horta naafa ah maanta gurigiisa gurug hadduusan qof naafa ah joogin guriga ku xiga wuu joogaa waa iska warqabnaa laakiin waxaa moodaa gabdhaha naafada inaysan gabdhaha naafada u nuglaynaa moodaa Een, waxaa jiro eh, maamo duniya oo khayr allah siiyo waa naqaanaa Een, gobolka banaadirna waa maamo jawaahir maamo batuulo kulli waa naqaanaa laakiin een, dhibtii gobolka banaadir ka dhacday kadib waxaa moodaa in maaragta annagii aan noqonay tuka cambaar leh wax la dhaho oo nalaga cararo oo annagii aan noqonay maaragtaay een, een, een, dad ayagii dhanba maaragta halaag socda ah Een, waxaan rabnay annaga een, waan garab taagnay markii gabdhaha een, la siinayo qoondadooda xaqiiqdii gabdhaha soomaaliyeed markii doorashadii hore sanadkii een, een, een, hadda ee, madaxdan hadda joogto gabdhaha markay kusoo baxayeen een, een, ee, bointi fiican waan garab taagnay meel walba waa u raaci jirnay waa daba soconay laakiin waxaa moodaa markay wax heleen oo meel fiican soo istaageenba inayna iloobeen ya waxay fursado shaqay helaan waxay helaan een, een, een, maxay ahayde waxay helaan fursado shaqo waxay helaan waxay samaystaan xaflado sideedda maars oo kale ay samaystaan xaqiiqdii nagama qaybgeliyaan sanadkii hadda lasoo dhaafay ilaa heer qaran bay xaflad ahay qabsadeen saan filaayo oo madaxweynaha maamada maamada qaranka ay qabatay annagana keligeena intaan isxilqaanayaan maaragta meel ku qabsanay gabdhaheena naafada ah Een, waxaa moodaa xoogaa in maaragta dhinacaasna aan aan maaragta aan ka liidanahay Een, sharci iyo nidaam haddaan maaragta sharcigeena uu noo hirgeli lahaa waxaan aaminsanahay in maaragta wax badan ay hagaagi lahaayeen Een, tixi- tix yar baan rabay inaan maaragtay aan aan tiriyo adinkoo iga raalli ah saaxiibadiina waa waa waa ila fadhiyaan Een, inkastoo aan aan tixdaan aan rabay inaan aan markaan tirinayo ay i hor fadhiyaan dad badan oo xildhibaanada soomaaliya labada aqal ah aan aad u jeclaa laakiin ma hayo Een, noloshu way dheelisaa bad bay dhex jibaaxaysaa mar bay dhan u weecataa mar bay dhab u toosaysaa dharaartay kugu xun tahay weynaha sacabada u dhigo dhabarka murugada u rido dhexdana himilada u xiro dhuunigu waa dheef wadaag dhulkaa laga wada unkamay dherarka buuraha ma lihid dhaqaaqa isqaadka liyo dhulkaa lagu wada lagu dhulkaa lagu maraasan taag naftii alla waa xarimay dhagtuur waaguu ladnaa kumuu dhalan waalidee sideenna mar buu dhammaa dherarka joogiyo xiskiyo dhagaha maqalkiyo caqliga hadduu inaga inoo dhan yahay dad baan dhagaloon wax maqal dad baa dhaayaloon wax arag dad baa dhudhumada ka jaban xaqiiqdii markaan saas leeyahay naafadu cidna lama dhalan way jiraan dad dabiici ah oo ilaahay la dhaliyo laakiin markaan fiiriyo majority naafadu laguma wada dhalan accidenti colaada sokeeye si walba ha ut- ha ku timaado Een, een, maanta maamulka dadka noo haaya berri waxaa laga yaabaa hay-adeena naafada qaranka inay soo galaan een, sharciyadeena inay ku soo biiraan marka een, arrintaas waa inay maaragtay ay ay u feejignaadaan oo qof kasta oo soomaali ah arrimaha naafada uu u feejignaado een, xuquuqda iyo xaqa naafada ay dowladda ku lahaydna ay si nidaamsan ay u hesho wasalaamu calaykum
bismi illaah aniga magacayga waxaa la yidhahdaa muuse xasan waxba ma maqlo laakiin waan hadlayaa waxaan u hadlayaa guud ahaan naafada gaar ahaan bulshada aan waxba maqal Eh, saad la socotaan xeerka qaranka waxaa la ans- waxaa la ansixiyey laba kun iyo toban iyo sideedii laba sano wax la qabtay ma laha taatana waxay ku tusaysaa yasida la yasaaya naafada iyo diixgelin la-aantooda ay kutusaysaa Mm. haddii xeerka naafada la ansixiyo laguna dhaqmo waxaan u malaynayaa in naafada baahi dambe aysan sheegin doonin tusaale ahaan wasaaradda waxbarashada wuxuu maaragtay xeerka naafada amrayaa in naafada oo dhan ay siiso waxbarasho lacag la-aan ah laakiin si daro maanta nalama fadhido gobolka banaadir iyo wasiiradda tonaland fadhido dadkii la ballameeyey xildhibaanada iyo wis- iyo maaragtay dadkii martida ahaa maanta maysan imaanin waayo sid ay yasayaan naafada sid ay yasayaan naafada Eh, dowlad kasta waxaa lagu qiimeeyaa habka ay ula tacaamusho naafadeeda laakiin si daro dowladdaanada tixgelin um haysan naafada hay-adaha caawiya naafada ee jooga magaalada muqdisho waxay naafada u qaybiyaan laba qaybood ayay u qaybiyaan waxay yidhaahdaan naafada labay u qaybsantaa qayb muuqata iyo qayb aanan muuqan qaybta naafada muuqata waxaa la yidhahdaa indhoolayaasha lugoolayaasha gacmoolayaasha qaybta aan muuqanna waxaa la yidhahdaa waa dhogoolayaasha sidaa darteed hay-adahaasi waxay maaragtay taageeradooda ay siiyaan naafada muuqata oo keli ah laakiin naafada aan muuqan waxba uma qabtaan Mm. muddo labaatan sano ah waxaan ku jirnaa guryo kira ah aan ku jirnaa ilaa shan boqol oo carruur ah oo aan waxba maqlayn aan gacanta ku haynaa guryo kira aan ku jirnaa wasaarad maamul gobolka banaadir waxaana tixi- waxaana tixgeliyo iyo waxaana daryeelo toona ma aragno ayagoo noogu sabaya inaanan ahayn naafo muuqata Eh, waxaa kale oon soo jeedinaynaa naafadu waxay leedahay luqado u gaar ah si loo garto baahiyahooda luqadooda laguma daro manhajka waxbarashada ee dalka wasaaradda waxbarashada waxaan codsanaynaa in luqadda dhogoolada sign language oo luqad fudud ah in lagu daro manhajka waxbarashada dalka si dadkan baahiyahooda loo fahmo Eh, codsiga ugu dambeeya aan soo gudbinayo aniga waa dhanka waxbarashada dhanka waxbarashada markii waxbarashada loo kaco laba naafada ka mid ah ayaa aad maaragtay loo tixgeliyaa indhoolayaasha iyo dhogoolayaasha inta badan indhoolayaasha hay-ado gaar ah oo magaalada ka jiro ayaa maalgeliya laakiin dhugoolayaasha ilaa hadda waa loo diidan yahay inay xuquuq waxbarasho helaan waa loo diidan yahay marka waxaan codsanaynaa in baarlamaanka arrintaas uu ku soo baraarugo annaga ma nihin qaxooti ma nihin barkacyaal maaha in nooloo dhaqmo sidii qaxootiga iyo barkacyaasha hay-ado tugtugsi iyo maaha waxaan soo jeedinayaa in la baabi'iyo dhammaan enjiyooyada caawiya dadka naafada ah lana lana hoosteena hay-adda qaranka ee naafada taas ayaan codsanayaa intaas kusoo gebagabaynaya wabilahi towfiiq
magacaygu waa dibbad barre maxamuud waxaan ka socdaa degmada kaaraan qodobadii halkan waxaan ka salaamayaa xildhibaanada labada aqal hadda nala joogo guddoomiyaha golaha naafada qaranka maamulada kala gedisan ee dadka naafada ah saxaafadda assalaamu calaykum waraxmat ullah salaan kadib aniga waxaa weyaan waxaan ka hadlayaa baahida dadka naafada haysata waxaa weeyaan naafadu ma haysato xarumo ayaga u gaar ah ay ayagu leeyihiin ay xirfado ku bartaan ay maaragtay ku kala arrin qaataan xilligii dowladdii hore ee kacaanka xarumo badan ayay lahaayeen dadka naafada ah baahida koowaad oona haysato waxaa waaye annagoon lahayn xarumo noo gaar ah waxaan halkan ka codsanaynaa dowladda dhexe heer gobol iyo dowladda dhexe dhammaan inaan helno xarumadeenni oo dadka naafada ay lahaa jireen inay gacanteenna ay ku soo noqdaan wax walba oo ama wax barashaa ama xirfad barashaa ama wax kasta haddii xarumadeenna aan haysa lahayn haddaa ka hor ayaan wax qabsan lahayn waxaa weeyaan guri aada ijaar ku degan tahay dad wax kuma bari kartid qarash lagu baro iyo hay-ad naga caawisana maan helin marka waxaan ka codsanaynaa dowladda inay xarumankeeni naafada ay gacanteena ku soo celiso hadalkaygu waa gaaban yahay aniga asalaamu calaykum
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xildhibaanada aqalka sare aqalka hoose waxaan ku salaamaa boqolkiiba afartan gudoomiyaha golaha naafada qaranka iyo iida oo hore iskula shaqayn jirnay mataqaanaa aamin cabdi cariish ilaa waa salaamaa dhammaantood madaxda meesha joogta waxaa la ii wakiisha hal broses kaliya inaan ka hadlo broseska dhibka ay qabta naafada ayaa annaga shaqule inaan sheegno waxaa broseska annaga la ii xil saara ay tahay qaybta wadooyinka horta qofka bini aadanka waa noole waagaa haddii u beri wuxuu u baahan yahay u dhaqaaqid nolosha meesha ay ka jirto ama naafo ahaado ama ha aado wax kale dhibka ka jiro wadooyinka oo kaliya wadooyinka laba qayba marka mid rabaaniya oo dadka socodkooda ama roobab ama burbur ku yimaado inay naafada dhib ku qabto waa dhici kartaa ta labaad tan bini'aadanka sameeyey markay nolol qofka inay doonata damcdo in loo fududeeyo wasaaradda maaliyadda hadda waa baxda waxaan ka codsaa in dadka naafada gaadiidka ay wataan ay kala hadlaan qaybta trumbataariyada ee dowladda hoose ay dhahaan tareministaalo istaag war qofkan waa naafo wuxuu leeyahay baahi gaaraana aniga canshuurta la iga raba ee tareministaalaha ma la qirriyey baarlamaanka ma soo qirriyey maxaa diskoo leysbi ma yaqaano waana ku daaya labo leysimada wasaaradda gaadiidka waa lagu marti qaadaa la yidhi maanta waa u baahnay war qofka naafada wuxuu leeyahay gaadiid inuu qaato da heli karaa inuu lugeeyo heli karaa hadduu gaari xor u yahay nooc laysimada ka mid a ee ay helaan dadka naafada si shil haddii oo galo hadduu gardaraa loogu cabiro haddii leegardar loo cabiro laakiin noon waxaa waaye waa iska socdaa gaari wata meeshuu ku dhufta aslee gardar ila laysin ma wataba sharci ma wataba talaabiin baan degannahay no falastiini maana soomaaliyaana waa in la helaa wasaaradda gaadiidka sharci loo isticmaalo dadka baahayaa gaarkaa qabo laysimadooda socodada in la fuudeeyo waa in cashuur dhimis loo sheegaa ay leeyihiin loo qariyay baarlamaanka uu leeyahay qofka hadduu naafo yahay trmstaala waxaa laga rabaa intaas waa naafo intaas waa loo dhaafay wasaaradda maaliyadda laga rabaa wasaaradda gaadiidkana waxay ku meel mar lahaa inay tixgelisaan karnaa ana qaybta waddooyinka leexasaan qofkasii noloshiis u raadsado haddoo lugay haayada dadka gaadiidka wataaba u naxariisaayaan oo soomaali soomaaliya waa isnaxariis jeceshahay labadaas wasaaradood in lala hadlo waan ku waan ku agta
bismi illaahi raxmaan raxiim
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan ka salaamaa xildhibaanada labada gole guddoomiyaha naafada qaranka iyo inta danayso inay naafo wax u qabtaan hay-adaha naafada macnaha inta danayso dadka soc- socialidka iyo saxaafadda iyo naafada kulli wa- waxaan ugu salaamaa salaanta islaamka anigoo ah axmed maxamed cali guddoomiyaha naafada degmada waaberi kana tirsan xo- golaha naafada qaranka soomaaliyeed waxaa la ii xil saaray waxaan ka hadlaa caqabadaha ay ku qabaan dadka naafada xurumaha dowladda sida wasaaradaha iyo maamulada goboleedyada xurumahooda waxaan ka mid ah wasaaradda wasaaradaha iyo xurumaha aan ka hadlay ma leeli meel ay maraan naafada wilshirada ay maraan sida hoteelada kan hadda dhibaatada dadka qaar ka mid ah ay ku soo koreen ma laha waa in loo sameeyaa waxaa codsanaa ilay codkayga gaarsiisay golaha baarlamaanka waxaa codsanaa in loo sameeyo dadka naafada ah xurumaha dowladda hoteelada malshibiyadiga meel ay maraan dadka naafada ah ma laha dadka naafada tixgelin sida maamulada gobolka banaadir tixgelin kuma laha gobolka banaadir markaan dhahay degmooyinka gobolkan ka mas-uul ah tixgelin ma laha naafo wax daryeesha ma laha naafo wax oo waxbarasho waxaa imaadaa waxbarashaa imaado waxaa imaada seminaaro waxaa imaado maxaa la lahaa shaqo shaqaalaysiin naafada wax dhig u dhigaayo male qof naafo ahayn aa la shaqaalaysiinaa wixii annagana loogu talagalay inaan wax ku qabsan lahayn horta naafada intaan arkaysiin in ka ka daran oo mutacalimiin kan ugu hooseeya dugsiga dhexuu ka soo baxay runta markaan ii sheego laakiin dadkiina caadiga ah dowladda ku jira waxaa aaminsan tihiin naafada inay toogsato aysan wax dhacsan karin naafada waxaa ku jira rag b h g haystaan rag oo barfasoore ah dad barfasoor habeen iyo rag waxay ahaadaan barfasooreyaalaan ku jiro marka xukuumadda waxaan ka codsanaa in naafada ay tixgeliyaan si caqabadaheena aanan ka hadlayn inay macnaana qiimeeyaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu Een, waa idinka raaligelinayaa een, xildhibaanadii baxay ani waxaan rajeynaya haddaan galabta toban saac isla gaarna xataa inaan idinla joogo haddii ilaa yidhaah waxaan kusoo dhoweynayaa een, hadaljeedinta wakiilada naafada dhinaca adeegyada bulshada Ah, waa la qaatay Een, waxaa ku xiga hadaljeedinta wakiilada naafada dhinacyada ka qaybgalka gudiyada madaxa bannaan iyo shaqaalaha rayidka ah waxaana u hadli doona haddii ilaah yidhaaho maxamed salaad cusmaan cabdulaahi qaalib aamine maxamed dhurow maxamed abshir diiriye shamso qanyare barre axmed ibraahim lafoole soo dhowaada
sharciga degsan waayo bee kan telefon
bismillahi raxmaani raxiim Een, qof walbaan salaamayaa halkan fadhisa waxaan ku salaamayaa mansabka iyo masiirka ay ku fadhiyaan Een, anoon kala qad qaadaynin guud ahaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka taasoo ah salaan midda ugu qiimo badan uguna qaalisan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Een, dabcan sida la sheegay magacayga waa aamina Ah, mana kusii dheeraanayo mana rabo inaan kusii dheeraado Een, ciwaanka aan ka hadli rabnana waxaa waaye ka qaybgalka ka qaybgal markii la dhaho waxaa waaye siyaasadda ahaato een, adeeg walba ee kusoo gelaya ka qaybgalka Een, een, muhiimadda laga- muhiimadda waxay tahay marka ka qaybgalka dhibaatooyinka ka haysta dadka naafada dhanka ka qaybgalka Een, annaga ma rabno inaan hadal kusii dheeraano walaalaheen naga horeeya wax badan soo sheeg sheegay annagoo qiimeynayna maxaa la dhahaa een, oona beeqaaminayna waqtigeena waxaan rabnaa inaan saddex saddex qodob ka dhahno Een, dabcan waan jecleen xildhibaanada iyo wakiilada nala joogay haddaay inaan ay nala joogaan een, si su-aalaha aan qabno ah ay nooga shaafiyaan laakiin dhibaato ma lahan maadaama ay tageen Een, social media aan u marsiinaynaa kolley waa dib inaan ka heli doonnaa na rajaynaynaa insha allah biidni illaahi albaari Een, saddexda qodob aan ka hadalnayna waxay tahay een, ka qaybgalka markii la dhaho ka qaybgal siyaas ka qaybgal la'aan siyaasadeed dhanka siyaasadda dadka naafada kuma lahan wax ka qaybgal ah hadday tahay wasaaradaha hadday tahay een, waxbarashada xuquuqul insaanka any anyway ma lahan wax ka qaybgal ah meeshaas aan- waa dadka iga dambeeya kulley ka hadli doono si faahfaahin doono Een, midda labaad ka mid noqosho ah, ka mid noqosho la'aan guddiyada madaxa bannaan maadaama ay su-aasheena annaga wajahneed ee guddiyada madaxa bannaan Een, caqabadda naga hortaagan waxay tahay ka mid noqosho la'aan guddiyada madaxa bannaan kuwaasoo mas-uul ka ah adeegyada bulshada sida guddiyada shaqaalaha guddiga garsoorka iyo cadaaladda guddiga xuquuqul insaanka guddiga amniga guddiga fulinta isku soo wada duub guddiyada markii laga hadlaayo Een, ka qaybgal la'aan guddiyada madaxa bannaan waa la sii faahfaahin doonaa kolley dad baa iga sii dambeeya insha allah Een, sinaan la'aan fursadaha waddanka een, fursadaha waddanka een, soo gala oon loo sineen waxbarasho hadday tahay hadday tahay caafimaad hadday tahay siyaasad dhan walbo furs- een, fursad lagama siiyo dadka naafada absolutely mana jiro qof naafo oo laga respecti gareeyo runta markaa isku sheegno taasina ma naqaano waxay ku dhimaaday waxaan rabnaa inaan su-aalaha seeta aan weydiino ee ayna naga shaafiyaan insha allah dadka iga dambeeyaana si si maxaa la dhahaa si qoto dheer usii faahfaahin doono insha allah ma rabo inaan kusii dheeraado dabcan laakiin waxaan rabaa een, tix yaroo ugu talagalay inaan halkaan ka jeediyo insha allah waxaan ku wareejin doonaa een, dadka gruubka igala tirsan insha allah biidni illaahi albaari Ah, tixdan waxaan dhihi rabnaa een, naafadu waddanka aynu nahay da iyo dhalin baynu nahay waxaanu rabnaa daryeel daryeel iyo nolol habboon dadaal cilmi baan rabnaa derajo inaan gaarno iyo dadkaa la sinaano diintana baranaan jeclayn kheyrkeen inaan dhaafno iyo diintana baranaan jeclayn waxaase noo diiday waa dhismaha waddankeena ee injineeradu nama darsaan dhismaha waddankay dhisaan dar allee nooguma daraan dariiqii aan lahayn mar baan sugaynaa naafadu hogaanka inay qabtaan hormuud u noqdaan bulshada wabilaahi towfiiq walaalaheenaan ku wareejin doonaa insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم Een, kulley wixii caqabad ah oo ama boloska ha ahaato ama ha ahaato guddiyada madaxa bannaan ka qaybgal la'aantooda haa gabadha baa ka hadashay waana waxaa la yidhi afkaaga ah ilkaaga aan tirshe Ee, waa warkaasu inuusan mid meesha ku jiro uusan ahayn labada aqal way ka warqabaan dhibaatada dalka taalla Een, in kasta oo raggii mas-uuliyiintii waaweynaaye su-aalaha aan la rabnay aysan meesha fadhinin ayada neglected waxay ka mid tahay yani ku xadgudubka xaquuqda dadka bini aadanka marka realityga laga hadlayo uma aanaan soo fadhiisan guddiyo labaa ama saddexa iyo afara waxaan u fadhiisan soo annaga warka aan u haysanay in ay soo fadhiisanayaan wasaaradaha aan wax ka tabanayno dhammaantood inay fadhiyaan bermanti inay yihiin howlaha guudaa ka mida gobolka banaadir ka mida wasaaradda xaquuq insaanka haweenka ka mida waxa caafimaadka ka mida waxbarashada ka mida iyo labadii aqal oo maaragtay dhegaysanaya waxyaabaha cabashada aan soo taagayn oo meesha taalo oo waaqaa dhabta marka anahaw waa dhaliil yani xaggiina inku laadan waxaan rabnaa marka waxaan sheegnay guddiyada inaanaan ka madaxa bahalka aanaan ku jirin waxaan sheegnay inaanaan maaragtay siyaasada booliska aanan ka guddiga labada aqal awood intee la-eg ayay u leeyihiin dhibaatada aan sheegayno inay horta wax ka qabtaan waa su-aal su-aasha labaad hadday awood u leeyihiin inay dhibaatadaas nagla tahay oo dayacaddahoo dhacday oo aan sheeganayno hadday awood u leeyihiin maxay uga kor joogtay waayeen oo hore uga uga- uga jawaabi waayeen waa qodobka saddexaad labada aqal ee barnaama baarlamaanka ee bulshada soomaaliyeed waa matelaan la yahin laakiin ayaa ku iskeenay M- dadka naafada ahmiyad intee la eg ayaa agteeda ku leeyihiin hadday daryaal tahay hadday waxbarasho tahay hadday ixtiraam bulsho tahay mase tirada keliyaay tooxsadaan saddexdaas qodob aan waxaa rabaa baarlamaanku inuu si halaaleela maaragta masajid noogu soo diro wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
intaasaan isla qabnaa
waa mahadsantihiin waxaan u gudbaynaa hadal jeedinta wakiilada naafada dhinaca tixgelin la-aanta baahida naafada marka shuruucda la sameynayo waxaana uga warami doona cali cabdulaahi salaad cabdulaahi cali cabdulle cabdifataax xasan galgacal maxamed xasan shaaciye soo dhawaada
بسم الله الرحمن الرحيم آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka Eh, anoon kala qaadayn dhammaan eh, dadka meesha fadhiya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Eh, runtii hadalkayga waxaan ku bilaabayaa Eh, waxaa jirta maahmaah cajiiba oo ah war ho- waxaad og tahay ma kuu sheegaa waxa hadda aan isu sheegayno oo dhan waa wax laga wada daragsan yahay la wada ogsoon yahay heerka ay gaarsan yihiin sida wax looga qaban karo kulli waxaasoo dhan waa la wada ogsoon yahay marka waxaan rabaa horta marka hore eh, saaxiibadii baarlamaanka ka socday waxaan jeclaan lahaa aniga eh, in sheekadu ay noo noqoto mid debate ah oo dood furan oo runtii eh, afar afar iyo maarata in la mid aan u wada fariisan karno oo aan falanqayn karno shaqooyinka la soo qabtay iyo kuwa hadda u baahan in wax laga qabto laakiin waxay naga noqotay sheekadu eh, igu sawiray naga noqotay taasna dee waxaan rajaynaynaa in hadda wixii ka dambeeyo wax laga bedeli doono haddii aniga brotocolka iyo sida wax loo maamulaya lagala tashan lahaana waxaan oran lahaa marka hore dadkan horta hal hormar siiyo ayagu ha hadleen marka dareenkooda iyo aragtidooda iyo waxa ay qabaan la dhigito kadib xubnaha kale ee maarata baarlamaanka labadiisa galo ka socday ha la siiyo si ay maarata bal waxa ay dhegaysteen ama ay maqleen oo ay noodgaraysteen bal inay jawaab ka bixiyaan Ee, markaan xaqiiqada u soo daadegno ee, horta howlaha aan ka hadlayna oo dhan hadeer waxaa u xil saaran wasaarado ka tirsan dowladda federaalka guud ahaan waxay ahayd in madasha noocan oo kale ah ay yimaadaan oo ay ka qayb galaan oo maxaan ku rahdaa aragtidooda iyo waxa loo sheega ay dhegaystaan laakiin maysan dhicin laakiin waxaan ogahay qaar ka mida wasaaradaha in ay toos u daawanayaan hadda barnaamijkan maadaama shaqadoodii ay tahay wax laga hadlaayo suurtagalna ay tahay iyaga laftirkooda in la imbaadgareeyo laakiin aysan imaanin inay toos u daawanayaan waana rajaynayaa wax kasta oo halkan ka jira inay maaragtaa ay ay ay isku dayi doonaan bal sidii calal aqal waxuun ay uga qaban lahaayeen marka laga hadlayo ee, samaynta shuruucda number one horta waxaa xaq u leh bulshada soomaaliyeed in maaragtaa laga wada qaybgeliyo si sharciga soo bixi doona dadna uusan u dhibaatayn dadna uusan u siinin maxaa la yidhaahdaa xaq aysan lahayn marka labada dhinac ama bulshada oo dhan si uu u simo sharciga waxaa loo baahan yahay dhinac kasta in laga eego waxaan ka xunnahay eh, dowladdeenna marka la fiiriyo ama golaha sharci dejintaba aan ka soo qaado haba yaraatee shuruucda marka la samaynayo bulshada in laga talageliyaa way dhacdaa laakiin dadkii loo baahnaa ma la helaa mise la raadiyaa waa su-aalaha u baahan in dhab laysu weydiiyo tusaale haddaan u soo qaadanno sharciga lagu dhisaayey maxay ahayto hay-adda naafada qaranka runtii wuxuu ahaa sharci xawaaro fara badan ku socdo oo aan laga daba tegi karin oo aan la gaari karin labada gole ee baarlamaanka markii uu taagnaa waxaa jira xubno ka tirsan baarlamaanka oo aniga qudhayda aan kala hadlay oo aan ku idhi maxaa la yidhaahdaa arrintan aad uga fiirsada laakiin waxa laygu jawaabayaa waxay ahayd dadkan masaakiinta ah in loo hiiliya miyaad adigu diidan tahay ereyga marka si loo fiiriyo dadka waa lagu damqi karaa waana wax maaragta aad mooda beerjilaac in maaragta inta lagu muujiyo lagu beer la xawsanayo dad fara badan oo wax eh, qadiyado badan oo maqan ku soo dari lahaa marka sharcigii isaga ahaa waa la sameeyey sidii la doonaba ha loo sameeyey waxaan filayaa dadka hadda halkan ila fadhiyo boqolkiiba siddeetan iyo shan inaysan ka qaybgelin oo aysan waxba ka ogeyn laakiin ay ka war heleen oo keliya sharcigii isaga ahaa baarlamaanku markuu ka soo gudbay aqalka sare maalintuu imaanayey akhrintii koowaad iska dhaaf akhrintii labaad iyo saddexaad twenty minute ama labaatan daqiiqa wax aan ka badnayna isku qaadato sharcigana waa la baasgareeyey war sharcigan dadkii iska lahaa ma lagala soo tashada lama odhan wasiiradda waa loo yeedhay waa timid sharcigii waa loo ansixiyey farxad baa meesha ka dhacda waa lagu kala tegay war sharciga yaa iska leh dadkii iska lahay aawo laysma weydiin waxyaabaha ka sii daranba haddana waxay tahaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka markii uu saxiixay sharciga laba kun iyo siddeed iyo toban disembar soddon iyo kowdeedii oo ah maalintii ugu dambaysay sanadkaas ilaa iyo hadda hay-addii waxa ay la dhismi la'dahay lama yaqaan ma siyaasadaa ma musuq maasuq kalaa ma dad kalaa ku dheggan waa la fahmi la'aya laakiin annagu waxaan leenahay wax kastoo ay noqotoba hay-addii kulli calaa xaal wasaaradday ku maqan tahay say doontaa ku maqnaata shuruucda kale ee maaragtaa muhiimadda u leh dalkan hori hori socodsiintiisa dabcan waa badan yihiin sharci kasta oo xukuumaddu ay maaragtaa soo baasgaraynayso ee baarlamaanka u soo gudbinayso waxaa muhiim ah in dadkan ka qaybgalkooda ay yeeshaan haddaanay ka qaybgal ku yeelan sharcigaas sharci ma noqonayo dastuurka kumeel gaarka ah ee dalkan u yaalla ayaa si rasmi u qeexaya dhammaan waayo dastuurku waxa uu tilmaamayaa muwaadin kasta inuu xaq u leeyahay ka qaybgalka samaynta shuruucda iyo weliba sidoo kale dejintoodaba waxaan xaq u leenahay inaan kula xisaabtanno hay-adaha mas-uulka nooga ah maxay hayto samaynta shuruucda iyo daadejintooda baarlamaanka waxaa laga rabay sharci kasta oo maanta aan shaqayn ama intay ansixiyeen aan dib ugu soo noqon xeerhoosaadyada golayaasha baarlamaanka waxaa ku qoran sharcigu hadduu shaqayn waayo muddo intaa la eg in baarlamaanka uu dib ugu soo noqon karo oo sababta sharcigan maarkin wasaaraddu ay faahfaahin ka bixinayso sabab sharcigan u shaqayn waayo lama haayo maxay ahayto waxaan rabaa inkastoo hadalkayga uu dheer yahay haddana saaxiibbada ila fadhiya ayaan rabaa inaan hadalka u hambeeyo oon qayb ka mida siiyo annaga ma rabna inaan noqonno dadkii la yidhi oo kale shimbirayahow heesa meeshaan inaan inta iska nimaadno oo waxaan rabna aan sheegno ama dad marka horeba dowladda wakiil ka ah ay halkan inta nooga hadlaan dadkii barnaamijka daawan lahaa ama dadkii la rabay inay baahiyaha iyo dhibaatooyinka jira wax ka qabtaan la rabay in marka hore la maqashiiyo qawda maqashiy waxna ha u qaban ma taageerayna saxna ma aha waxaan u malaynayaa dhammaantiin arrintaas waa ayla qabtaan walaalayaalow waddankan xaqan ku leenahay cid aan ka baryayna iyo cid aan weydiinayna lama arka walaa xildhibaan ha noqdo walaa wasiir ha noqdo tunka lagu soo dhegayaa qofkii xitaa in yar oo naafada ay leeyihiin ama ama shuruuc ha noqoto ama xaq kale ha noqoto maaragtaa ii sheeg waa waa maxay ahayd waa la soo qaban karaa waana la dhihi karaa waxaan maxaad ku haysataa sabab ani hadda si gaara waxaan u oga damcay inaan wax uga ogaado hay-adda naafada qaranka iyo guud ahaan waxyaabaha kale ee la sameeyey inaan wax ka ogaado sababta ay u dhismila yihiin in badan waxaan damcay inaan kala hadlo wasaaradda laakiin cid teleefanada kaa qabanayso markaad tax message dirto ama maxaa la ihahdaa ama caadiyan aa ula hadasho horta ma jirto waayo waxaa jira dad baa wakiil uga ah howlaha noocaas oo kalea oo naafada haddana ku dhex jiro qaybna ka ah waxaan rabnaa marka walaalayaalow war tiimka wasaaradda la socdow iyo annaga oo bannaanka joogno markaan runta u hadalno war ma kala danaan nahay mase isu danaan nahay horta isku danaan nahay hal meelaan u wada soconaa laakiin jabka maanta aniga aad ii geysanayso ama ninka ila midkaa oo magaalada jooga ama gabadha nala midkaa aa u geysanayso waxaa ogaataa berri inuu adiga kugu soo noqonayo waayo wax kasta oo aad maanta samaysaa xildhibaanka maanta sharci aan sax ahayn baas garayaa berri asaga micnihii waa ku soo noqonaya because xildhibaannimadu ma aha ee, dhaxal ma aha qofka isaga iskama leh laakiin berri marka doorasho la aado waa heli kartaa waana guuldaraysan kartaa markaad berri soo guuldaraysato dadkan caadiyaad ka soo mid noqonaysaa markasow muhim waxaa ah qof walba inuu ku xisaabtamo waxa maarata xaqa loogu leeyahay iyo waxa uu asaga xaqa u leeyahay gudiyada madaxa bannaan iyo maarata ee, t- talagelintooda dastuurka noo caddeeyey qodobka boqol toban iyo saddex sida loo dhisaayo waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gebagabeeyo xeerka warbaahinta runtii xeerka warbaahinta waa xeer aada u ballaaran dalkan shaqada ka socoto oo dhanna isaga ayaa furo u noqonaya haddii ee, si wanaagsan loo dhigo horta sharcigu waxaad moodaa inkastoo ee, warbaahintoo dhan ee, si kale loogu dhigay ama maxaa la yidhaahdaa sidii ay ahayd aan loogu soo qorin oo la wada afduubaayo haddana waxyaabaha ku jira waxaa ka mida wax aan u cuntami karin dadka naafada tusaale waxyaabaha ku jira waxa aan ku jirin waxaa ka mid ah dadka naafada ee halkan fadhiya maanta xeerka warbaahinta wax xaq uu siinayo horta uu ilaahay abuurtay ma jira keligiisna maahana shuruuc kaloo fara badanaa jirta laakiin hadda isaga tusaaleaan usoo qaadanaya waana sharciga dooda ugu adag ay ka dheerta laba kun iyo toddobadii ilaa hadduu sharcigan soo jiitamayo waqti dhowna ma aha marka maalin kasta sharcigii marka laga doodo oo wax lagu daro wixii lagu daray baa wax laga sii siibaa xaq uma lihid adi marka waxaan kuu sheegayaa oo aan idiin sheegayaa dhammaantiin xeerkii warbaahinta maxay ahayd too horta sidaasaa loo salfadayo dad baa gooni u qaatay waxyaabaha uusan xaqa u siinayn dadka naafadaan raba marka inaan idiin sheego qofka ee, maqalka aan lahayn oo sida hadda tiimka muuse iyo dad la mida ay nagala joogaan oo aan maarata maqalka lahayn telefishinka dowladda ama telefishinka ha noqdo maanta marka ay daawanayaan waxa ka socdaa ma fahmi karaan muuqaal inay fahmaan waa laga yaabaa laakiin war- wariyaha hadlaayo telefishinka fadhiya barnaamijka soo jeedinaya ama warka soo jeedinaayo muxuu ku hadlaaya ma fahmi karaan waa in la helaa marka wixii fududayn lahaa oo sharcigan qaybta ka siin lahaa dadkaas dadka naafada ah ee shaqeeya warbaahinta ka shaqeeya ama kuwa ah ee- ee daawadayaasha ah isku miday ka yihiin arrintaas aniga hadda idinla hadlaayo toban sano ka badanaa warbaahinta ku jiraa baarlamaanada dalkan ka jira waxa wax badanaa la soo shaqeeyey shuruuc badanaa maarata xoggaal u hay marxaladaha ay mareen iyo sida loo ansixiyey haddii ka warrama ee, sharciga markii la baasgareeyo oo madaxwe- madaxweyne haddu waaba saxiixaya oo la yidhahdo officially waa la dhaqan gelinaya sharcigii oo aniga hadhow la yidhahdo ka warrama ee saxafi ma noqon karti waayo sharci kuuma hayno waa wax maarata aan suurtagal noqonayn maarata khaladna ku ah maarata cid kasta oo sharcigan qalinkooda uu ku dhaca ama saxiixday marka waxaa la rabaa war dadka dad baad mas-uul ka tihiin inaad keligiin maarata socotaan oo aad keligiin wa- maarata adduunkan ku nooshiin ha u malaynaya dad kasta ama cid kasta oo aad matalaysaan xaqa ay idinku leeyihiin siiya dadka naafada weliba si gaar ah inaad mas-uuliyad uga noqotaan oo aad si gooni ah il ugu lahaataan waa midda muhiimadda leh waxaan rabaa inaan idinkugu soo gebagabeeyo ee, xeerka warbaahinta guddi baa jira dabcan ee, uu dhisaya oo la leeyahay ee, golaha saxaafadda qaranka la yidhaahdaa totally baarlamaanka horta sida loo soo marsiiyey aniga arrintaas ma garan karo waayo gudiyada marka la dhisaayo dastuurka sida ay ku dhismeen ee, gudiyada ee, doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan xuduudaha iyo federaalka xuquuqul insaanka la dagaalanka musuq maasuqa siday u dhismaayaan dastuurka kumeel gaarka waa u faraya boqol toban iyo saddex inay tahaan jeclahay guddi aan maarata nidaamkaas ee, la marsiinayn oo shaqadiisu aysan madax bannaani ahayn haba yaraatee horta in maxay ahayto lagu tilmaamo waa guddi matalaya golihii saxaafadda qaranka sax maaha sababtoo ah waxay masal sax ku noqonayeen guddi saxaafadeed oo madax bannaan maba noqon karaba wasaaraddii ayuuna si gaara ugu shaqaynayaa markaa fiiriso ee, jihaynta guddigaas cidda iska leh howlihiis oo dhan wasiirkaa hagaaya waxaan lagu leeyay wuxuu matalayaa saxaafaddii madaxa bannaaneed okay inkastoo guddigaas sharci darro uu yahay horta qaabka loo sameeyey iyo qaabka loo qorayba haddana aan isweydiinno dadkan naafada ah ee waddanka joogo ee wax bartay maanta wax ma ku leeyihiin hal xubin kuma laha waa la qaybsaday bulshada rayidka haweenka qareennada warbaahinta madaxa bannaan hal qofna lagama siin taasna dee waa khalad walaalayaalow hadalka waa idinku dheeraya waana idinku badiyey almuhim haddii run laga hadlaayo prime minister cusub aa hadda noo joogo maxamed xuseen rooble oo hadda codka kalsoonida baarlamaan ka helay waxaan filayaa fariintayda dabcan dad badan oo hadda baraha bulshada daawanaya way gaarsiin doonaan ama isaga qudhiisaba in maaragtaa uu fariintan si gaar u helo waa dhici karta bliise waxaa noo samaysaa wasaarad si gaara u qaabilsan daryeelka naafada waayo xaqii dadkan ay lahaayeen maanta dhan haddii laga hadla ma dhammaanayo wasaaradahan dowladda ka tirsan ku maqan yahay shaqaalaha rayti kuma jiraan wasaaradaha kale dowladda bushisanadii ay ku magacawnaayeen dad caadiya ku shaqeeya sababtay ugu shaqeeyaan ma garan karti mushaarayna ku qaataan dadka shaqeeyana waa ku qanacsan yihiin wasaaradahana waaba ugu xilsaaran waxaa lagu leeyahay u qaybsanaha dhinaca naafada wasaaradda waxa aan nin hebel hebel haddaa u tagto nin caadiya waayo waa nin aan naafo ahayn waa eh, qof caadi ah waana nasiib darra waana wax laga xishoodo qofka qaadanaya shaqada noocaasa ee mushaar ku qaadanayana laftirkiisa runtii waa marxalad kale ku jiraa waddankan shuruuc badan ayaa u baahan in maxay ahayto aad wax looga ogaado sababtoo ah soddon sano burburaan ku soo jirnay deg deg wax kuma qaban karno haddana laakiin waxa naga qaldan haddaanan hadda qabanin berri waxba kama qaban karno wasaaradda waxbarashada maanta waxay di- eh, maaragtaa gacanta ku haysaa manhajkii dowladda oo dhan ay gacanta ku haysaa hal qof oo aragla iyo hal qof oo maaragtinoo maxay ahayto dhagala kuma jiro dadka shaqaynaya iyo xitaa manhajka lagama lagama talagelin qaabka loo sameynaya iyo xuquuqda ay yeelanayaan agabkee u baahnayn iska badaa warkiisa war waxaanba ka laanahayba wasaaradda waaxyaha ay ka kooban tahay waaxdii dadkan ama wasaaradaha dhan waayo hal wasaarad keliyaana ku koobin xitaa wasaaradahan waaxyaha dadka naafada ku magacaaban dadkii iska lahaa ha la siiyo waxa maarata maalin walba aan ka baryana u daba taagana waa intaas waayo dad kalea wixii haysta annagana wax noola kuguma qabto waana ku magacaabana haddii la qabanayna maarata nin dareenkaaga maali kara ma aha nin baahidaada og ma aha nin waxa aad ku hadlayso ama waxa aad ka hadlayso dareemi kara ma aha iga raalli ahaada waa idinku dheeray hadalka laakiin fariinteydaa waxay tahay war sh- qaladaadka hadda dhacaaya ee sharciga ah ama maamulka ah haddaan hadda wax laga qaban ogaada berri maaragtaa waxba la- arrintaan arrintaanna xafiiska xeerlaalinta guud waa farayaa inay maaragtaa il gaara u lahaadaan waa nuuc ka mida musuqa haddaan wax laga qaban correctionka nuuc ka mida waayo waana muhim in wax laga soo qabtaa xeerlaalinta laftirkiis waa faraynaa qoraallahan u gudbinaynaa inay maaragtaa ii sheeg arrimaha noocaana wasaaradaha dowladda siday u shaqeeyaan guud ahaan waa in wax laga qabtaa aadaa u mahadsantihiin waxaan ku wareejinayaa tiimka kale ee maaragtaa ila jooga si ay bal ayaguna wixii aan u hambeeya u qaataan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Eh, war waxaa inoogu filan intii la sheegay saaxiibadayda mid kastoo hadli wuxuu ku hadli hadal sax ah oo wax beena aysan ku jirin war macquul bay ku hadleen laakiin yay la hadlayaan yaa ka dhegaysanayuna yaa raba taasaa muhiima soo kalimat lxaq walow kaana mura xaqa in la sheego haba qaraaraadee waa nooc ka mid ah waxaa kaloo ay sheegeen macnaha waxay sheegeen waxaa ka mid ah annaga waaba hadalnee yaan la hadlaynaa dadkii aan anugu aan rabnay oo miiska inuu soo fadhiista la rabi oo warkayna inuu gala la rabi waaba maqan yihiinba laakiin haddana waxaa la yidhi waa la daabanaya cid kastoo soomaaliyeed meel kastoo joogta ay daabanaysaa saasaan waxoogaa ku baar la xasleena anigu haddaan war ka soo koobo anoo wax badan aan sheegayn oo saaxiibadayda ku raacsan intay sheegeen oo haddana qof hadlaa oo naafada kii ugu dambeeya oo baanalka fadhiya ah ayaan waxaa rabaa wax yar inaan idhaahdo mahmaaha inglisha waxay leedahay if you are not on the table you are the eat haddii aadan ahayn ama cid aysan kuu joogin miiska iyo talada ka go'do waxaad noqonaysaa dadka la cunay mina dadkani waxay rabaan meesha miiska ama garta laga goynayo inay iyaga fadhiistaan baahidooda iyaga ayaa yaqaana fas'al bihi khabiiran buu ilaahi leeyahay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadkan way gubanayaan dadkan way dhimanayaan dadkan way dandaraysiin ciil bay ku waareen waa gubanayaan dadkan waa dad daciif ah waa dad mas-uuliyadoodii la dayacay waa dad haddana iyagoo saa ah waa dad wax kasta og waxna qabsan kara xuquuq bay leeyihiin xuquuqdooda ha la siiyo dowladda soomaaliya wasaarad kasta way leedahay wasaaradda amniga wasaaradda cadaaladda wasaaradda garsoorka wasaaradda haweenka insaanka wasaaradda dibidda wasaaradda waxbarashada wax kasta way leedahay qoonda kastana waa laysa siiyaa dadkan qoonday leeyihiin qoondadooda ha la siiyo waxay rabaan wasaarad maxaan idhahdaa hay-adda naafada qaranka taasoo broses fiican soo martay haddana gabagaba ah laakiin sida ay wax ku socdaan wax badan la dhaliilayo waxaa kaloo jiro no one behind the left cid cid laga taga ma qurux badan ama cid cid inay ka tag tahay oo ceen bay ku tahay dadkana waxaa la rabaa inclusive dadkana dad muwaadiniin waaye dad soomaali ah waaye dad ahlu diin ah waaye dad wax caqli leh waaye miiskaad adigu leedahay waxay ka leeyihiin jagidaad adigu leedahay waxay ka leeyihiin dalkaad adigu leedahay waxay ka leeyihiin meeshaad adigu u duushay dadkana u duuli karaan dadkaani dad dad laga tegi kara maaha meel alla meeshii wax ku leeyihiin cid kasta waa taqaanaa bilis ha la siiyo dadkan yaa laga tegin waa noolnahay waxayna waa rabnaa bay ku celcelinayaan wayna ku celcelinayaan ultiman waa la heli doonaa ilaahay hana gaarsiiyo maalin un waxaa jirta oy waxooda qaadi doonaan Baarla- baarlamaanka soomaaliya in badan wuxuu wax ka qabtaa ama uu jecel yahay waxyaaba ayaga dantooda gaarka ah ama ayaga un wax un ugu jiro wax allaale wixii aysan ay wax ugu jirin in badan macna micna ma samaynayso macna iman ihtimaam ma siiyaan hadda waxa socda aad arki kartaa sharciyada qaarkood markii oo iyaga dan ugu jirin marqal miiskay waxa ciid bay ku shubaan tooda markay aragto hadoo kale oo hadda doorashooyinka election 2020 say wax u rabaan waa arki kartaa markii police siduu galgacal sheegay wax allaale wixii la soo qabtay ama wixii la soo baasgaray dib ha loo fiiriyo wasaaradda xuquuqdii insaanka xuquuqda naafada aaway hay-adoodii aaway wax la iska weydiinaya laakiin wixii kale aaway aaway maalin walba loo gabiyaa waxaa kaloo jirto action is better than word dadkani in la maalin walba la yidhaahdo waxbaa sidee waxbaa sidee micna ma samaynayso ficil bay rabaan dadkani xuquuqdoodii iyo xaqoodii iyo hay-adoodii iyo wax allaale waxay idinka rabaan hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday amni tahay hadday dhaqaalo tahay hadday gurya tahay hadday wax wixii ay rabaan waa la yaqaana biliis ha la siiya dadkani war ma rabaan dadkan dadkan war waa ka daaleen dadkani ficil bay rabaan action bay rabaan sheeg sheeg shimri ways ma rabaan dadkani waxood ha la siiyo waxaa kaloo la yidhahdaa biyo sacbahadaa lagu dhirgaasaa dadkani ayaga iswaraabinaye dadkani ayaga waxaa isasiinaye cid kale iyo wax ka suuna waxooda hala siiya gadan oo maalmaha kale waxaa kaloo la yidhaahdaa ma kuu dhaaminaye dhegar bay ka roontaa dadkani yaa la lugoyni dadkan waxooda hala siiyo waa la idiin soo wadaayo siday sida aheeday maaha ha loo caddeeyo waxba ma liidiin la yidhahdo sidii yani yani haweenka oo kale ayaga in waxood koota haweenka soddon boqolkiiba soddon ayaga noocaas ay kale u dagaalamayaan idinkaa arki doona goor dhow dadkaanoo bannaanbaxaya dadkaanoo xuquuq leh dadkaanoo caytamaya ama dadkaanoo dagaalamaya ama dadkaanoo si un amba iyagoo maalintan la yeesaya berri iyagoo mas-uuliya loosoo baahtigaya tus doona hadduu ilahi rabo taas mar ballan manoo tahay waxayna madhacsan karnaa wax barta shaqaysta roora ciidameeya marka saasaan waxaynu ku heli karaan wax allah marka haddee warkoo idinku adkeeya umaleynaya marka waxa waxa iga keen xaqiiqada ina inu dhawaada ayaa saas ah ما هين شاكذا كبد بديس ما لكن إذا وساسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل مد هل مد علي وحر ما دام waa maadsantihiin waa maadsantihiin aadaan idin tixgelinay guddoomiyihiina ku wareejiya si maya uu maya kelmadiis ugu alaaw, eh, yidhaahdo doctor, waxaan rabaa adiga waa qaadatay doorkaaga inaad soo noqotid waa mahadsan tahay fiiri ha- furitaanka kelmadiisu ka qaat ha idiin soo gebagabeeyey hadduu idinku betelay bes waa mahadsantihiin waa idinka soo wareegtay annagaa qaadanayna kelmaddeennan odhanayna haddii ilaa yidhaah wixii ina- ina- ina- inaa fawdu naga dhigtaan maaha een, shirkeenna waa mahadsantihiin een, w- maya maya ma la siinayo Ma- waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin een, waan idinkaga mahadcelinaynaa gudoomiye cali raalli ahaw gudoomiye cali raalli ahaw raalli ahaw waa ku- waa ku- waa isku soo noqonaynaa Een, aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaynaa afkaartiina iyo fikirkiina saliimka ah Een, annaga xuquuq baad leedihiin xuquuq inaad leedihiin doodi kama taagna laakiin xuquuqdiina waxaan ku raadinaynaa si sharciyeysan aad iyo aad aa u mahadsantihiin afkaartiina aa kusoo gudbiseen suugaanta gabdhaha si gaaraan ugu mahad celinayaa oo fakarkooda ku cabiray suugaan gabdhaha awalba meel kasta saasay ay- ay uga mudan yihiin ragga kale sababtoo ah waa idin waa dareemi karnaa inaa ka xanuun badan tihiin sida aan annaga ah, dhibkiinana uu dhibka ragga aad een, aynigiina aad la qabtaan uu uga bara- uga ballaaran yahay waxaan taas ku cabiri karnaa annagaba ragga leegalkeena ah een, dhibaatooyinka aan ku qabno mid ka ballaarana idinkana ku qabi kartaan insha allah waa laga gudbi doonaa ka baarlamaan ahaan annaga een, sharci dejiyaalaan nahay sharci kastoo la keenana waa ka eegnaa een, angalka hadday ahayd een, dadka baahiyaha qab- gaarkaa qaba een, gabdhaha haddii guddi la samaynayo la yidhaahdo een, guddigaa sagaal xubnood uu ka kooban yahay ka aqal sare ahaan ka guddi ahaan sharci quseeya een, hay-adaha naafada oo aanan soo gelinin ma lahan oonan dhihin gabdhaha waa inay nambarkaas ka ahaadaan dadka baahiyaha gaarka qabana nambarkaas ka ahaadaan Een, su-aasha ahayd maxaa ka qaban kartaan Een, baahiyaha jiro maxaa maxaa jawaabahood naga siin kartaan annaga saan u sheegnay sharci dejiyaalaan nahay waxaan kula noqonaynaa golayaashii waxaan kula noqonaynaa hay-adihii quseeye wasaaradihii ku shuqulka lahaa Een, inay ka jawaabaanna su-aalahaas xaq ayaa u leedihiin Een, markii uuna soo gaaray wu- wuxuu sheegay walaalkay in saacado gudahooda lagu ansixiyey xanuunka ugu weyn oo nahayay annaga way ahayd inay hay-addaas een, een, een, een, ay yeeshaan sharci een ay yeeshaan hay-ad naafo si loo helo ayaan u fududaynay inay intaan soo gaaraysana annaga maanan qabin insha allah raxmaan waa rajaynaynaa dadaalka halkiisiyaa laga sii wadayaa cid allaale ciddii qud- qusaysan waa uun kula noqonaynaa haddana fursad kaleaba jirto Een, maadaama xukuumad cusub la rajaynaya in lasoo dhiso ra- ra-iisul wasaaraha cusub uu ra- ee la rajaynaya inuu soo dhiso xukuumad cusub haddii ay soo noqdaanna wasaaradihii hore u joogayna waa aan kala hadlaynaa oo aan kala xisaabtamaynaa haddii hay-ada wasaarado cusub een- een wasiiro cusub ay yimaadaan oo isbeddel uu yimaadana waa aan la hortegaynaa halkaas bay wax maraayeene maxaa caqabadahoo jiro maxaa intee culayska ka jira maxaa nooga baahan tihiin intaas baan odhan doonaa waa mahadsan tihiin Een, galgacal hadday aan ku siinayno laba daqiiqo kale waa ku siinaynaa guddoomiye cali adigana waa noo soo gunaanidaysaa waxaa nagu soo biiray guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir guddoomiye jawaahir oo runtii iyadana kelmaddeeda aan siin doono haddii ilaa yidhaaho markay idinka soo wareegto aad iyo aadaa u mahadsantihiin galgacal
aniga hadal badan runtii iima furna horaan u hadlay laakiin waxaan rabaa walaalayaalow waxa aan ka hadlayno waa wax u baahan wax ka qabad ma ahan waxa aan annaga hadda samaynayno dhaliilna ma aha laakiin wax naga maqanaan sheegaynaa cidday nooga maqan yihiin waa ognahay laakiin hadday baashu isdifaac tahay oo dad wax difaacaya nala joogaan bliis waxaa codsanaynaa dadkan xaqay leeyihiin xaqa ay leeyihiin oo keliya ayaa lagu qanci karaa mooyaane difaac maarata qalalan laguma qanci karo marka qof kasta oo hadli kara waa uu hadli karaa waxaan u diidanahay oo aan u diidaya waxay ahayd in wax la difaacaan diida aniga sababtoo ah ciddii la difaacaya ama wax di- in isdifaacdo ahayd ayaguba hadday inta la martiqaaday aanay imaanin wax garaba oo nooga furan annaga inaan maarata difaacno ama aan u doodno waddan noo noqon mayso saxna noo noqon mayso waxayna taas qayb ka noqonaysaa xaqa aan maanta raadinayno inaan sii weyno uu sii lumo oo maarata meel dheer uu sii maarata aan laga soo celin karin uu aado ayay noqonaysaa marka gudoomiye cali eh, waa waa soo dhoweynayaa waanu hadli karaa fursaddana waa siinaya laakiin walaalow dadkan u damqo berri meeshan ma joogayso xilka guddoomiyenimada iyo maarkino golaha wakhtigiisa waa dhammaanayaa Eh, maxay ahayd qadara kugu dhici karo waddankan berri maarata waa si kala uga tegi kartaa marka dadkan adiga kaa dambeeyo keliya inaa u naxdo isku day wasiirka maanta jooga iyo kan berri imaanaya midna ha ka xigsan hana uga maarata calool jilicsan sababtoo ah dadkan waxa isku haya waa sharci sharciga haddaan la hirgelin oo la fulininna wax soconaya lama ark marka intaasaan kuu sheegi lahaa qof kasta oo meesha joogana u sheegayaa intaas ogaada
galgacal mahadsanid
bismi illaahi raxmaan raxiim xildhibaanada iyo dhammaan asxaabta waxaan kaga mahad celinayaa dulqaadkaagu noo muujinaysiin waxaan rabaa inaan marka horeeto ka hadlo anigu barnaamijkii meesha loo yimid oo ku saabsanaa mataqaanaa ii sheegay gaar ahaan gruubkeena shareecdan ka hadlayna annaga aniga waxaan ka imid shan iyo tobanka shanta maamul goboleed waxaana ka imid asbuucii hore kii ugu dambeeyey labadii bilood ugu dambeeyeen barnaamijkan shuruucdan ka shaqaynayn barnaamijkan shuruucda oo meeshuu ka bilowda la ogyahay waxaan rabaa marka inaan problemka halkan looga sheekeynayo meel kasta oo xaggaana waa yaallaa horta xaquuq marka laga hadlaayana xaquuq waxaa ugu muhiimsan midda sharci ku qoran problemka ugu weyn waxaa weeye marka sharcigan wuxuu marayay la tashiyaal hadda waxaa gabagabadiisii aan u malaynayaa in lagu qaban doono magaalada muqdisho oo loo samayn doono foundation weyn oo lagu soo bandhigayo dadka halkan fadhiya waa dadkii xamar loogu qabtay geliyey ra'yigooda dee qof maqnaa ma ogtahay bulshada wakiil waxaa ka ah intii joogta puntland kulasoo tashiya wasiiraddaa soo furtay haweenka iyo xaquuqul insaanka koonfur galbeedaan tegey sidoo kaleetay noogu furtay sharcigan dadkii dalladaha ahaa ee naafadaha iyo ururadiyaa loo geeyey contributionkooday soo galeen looyaro loo kireeyey ayaa qoraya wuxuuna u imaan doonaa dadka xaqa u leh ay sharci ka dhigi lahaa si uu ugu tago madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka marka uu saxiixo inuu sharci noqon doonaa hadda laakiin waa draft sharcigaan waxaan problem badanaa maanta ka hadlayna annaga problemka waxaa xalow rabaa marka problemku waxaan aaminsanahay waxbarashada markaan ka hadlayno markaan ka hadlayno caafimaadka markaan ka hadlayno dhibka naga haysta gaadiidka iyo wadooyinka maritaankooda markaan ka hadlayno iskoolaadka inaanna u lahayn accesses markaan ka hadlayno xafiisyada dowladda inaan galna inaanna xaq u lahayn markaan ka hadlayno shaqaalaynta problemka naga haysta iyo waxa dhibka ka jira markaan ka hadlayno siyaasadda ka qaybgalkeeda iyo go'aamada meesha laga gaarayo waxa ka jira dhammaantood waxa soo koobayaahu waa sharcigan dhammaanteed waxay dhaafada soomaaliyeed gashadeen inay helaan koonto shaqaale oo ku filan oo weliba public iyo brivate ah waxaa sharcigaanu qeexayaa inaan waddo iyo iskuul iyo masqul iyo masaajid iyo isbitaal iyo hoteel aan la dhisi karin aan suurto gelinayn dadkaan inay ku socdaan isticmaalaan sharcigaana ka hadlaya sharcigaani wuxuu ka hadlayaa gaadiidka waddooyinka maraya inay kursi ku leeyihiin tusaale baska iyo waxay la mid ah sharcigan wuxuu ka hadlayaa manhajka manaahijja waxbarasho ee dalka ka jirta in uu mataqaanaa ii sheegay lagu dabaqo dadka naafadaha waxbarashadooda isla markaas iyadoo la helayo nuuca ugu habboon oo ay wax ku baran karaan iyadoo la raadayo bareelka iyo sign languageka ay u yihiin gaar ahaan sharcigaani wuxuu ka hadlayaa dadka naafada ah inay helaan cashuur dhaaf sharcigan wuxuu ka hadlayaa qofka naafada ah inuu bangiga tegi karo kana heli karo maalgashi iyo dayn nuucyadaasoo dhan oo ku salaysan sharci waayo waxaan socdaa broseeskeedu sharcigan wuxuu ka hadlayaa ka qaybgalka siyaasadda inay dadkan yeeshaan matalaad heer federaal iyo heer matalaadda oo ah midda deegaanka consulska ah sharcigaanu fursad wuxuu dadka naafada u siinayaa marka laga hadlaayo arrimaha teknolojiyada ayuu ka hadlayaa iyo warbaahintii waa ognahay in dalka ay wasaarad walba samaysay shuruuc u gaar ah oo shaqada loo xil saartay ah qusaysana bulshada soomaaliyeed waxaan ola soconnaa inay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyadu inay samaysay sharci anigu waa akhriyey sharcigaas sharcigaasi waa ka maqan yihiin waxay u suurtagelinaya dadka naafada ah oo sida dalalkana lamidka ah ugu qoran oo kale warbaahinta marka laga hadlaayo waa ogahay inaysan ku jirin warbaahinta fariimo si gaar ah iyo arrimo go'aan uga gaaraya ama weriye naafaha ha noqdo ama qof naafaha ha noqdo inuusan sharcigaasi ousan maaragtay si cad u qeexin waa la socdaa luuqadihii inaysan ku jirin anyway annaga midda aan danaynayno oo aan u soconno oo sharcigaan maanta aan qorayno oo soo koobi doonaa guud ahaan dadka naafada ah waxaanu sharcigaasi noqon doonaa markii ay labada aqal meel mariyaan iyo xukuumadda iyo ka soo gudbo madaxweynuhuna saxiixo ciddii aan ku dhaqmino dembi inay gashay sharcigaan wuxuu ka hadlayaa justiska cadaaladda sida uu qofkaanu meesha xataa lagu xirayuu ka hadlayaa wax laga tegey ma leh ciddii u haysa xal oo u haysa wax ka maqan waa inay dhahaan dalbadaan waa siinayna gacanta anaa ku haya wasaarad kuma hayso wasaaradna ma tegin gobollada annagaa naloo fududeeyey annaka ayaa naloo fududeeyey looyariskanna wasaaradda uma shaqeeyaan waxay u shaqeeyaan yunad naashika yunad naashikuna iyadaa fasiliteed garaysay arrintan waxaa la qabtayo waxaa soomaalidu tira aan maqli jiray anoo yar roobma hal maalin laguma dhisin wax aan qabanayna dhammaanteed oo aad nala qabateen idinka oo geesaha jooga oo naga taagan bulshada rayidka hadday tahay hadday tahay gobolka banaadir hadday tahay dowladda federaalka labadeeda aqal oo ay ku jirto maamulsamsame runtii waxay ahayd shaqo fiican waxaan xasuustaa maalintii la yidhi aqalka sare sharcigan in laga baasiyaa la rabaa hay-adda naafada qaranka dhismahiisa waxaan ogahay in oo aqalka oo wax yar ka joogaan kooromkiisa guddoomiyaha oo kismaayo u socda in diyaaraddii looga baajiyey arrintaa si uusa kooromkaasi u baaqan sharcigaasna aan wax looga bedelin si toosa daraftigii koowaad iyo kii labaadna degdeg loo marsiiyo isla maalin gudaheed macnaheedu waxay tahay dadkaasi inay damiir leeyihiin ay dadkan ku eegayaan una jecel yihiin in shuruuc wax looga qabto ay sameeyaan haddii aan ku ammaano marka qofka wixii uu qabtay inaan ku maahan macnaheedu cadaalad darrada ilaahay waa necab yahay wax iskuquurwaagana ilaahay maarata raalli kama ahan waxaa la rabaa qofku sharow lahaa karaa khayrow lahaa karaa waxbuu qaban karaa waxbuuna halay karaa laakiin si akhlaaqaysan si miisaaman in loo tilmaamo lagama maarmaan dowladdu waxay qabata waa ku ammaanaynaa waxay ka gaabisana waa ku dhaliilaynaa su-aasha taagan ee ugu muhiimsanna waxay tahay laba arrimood midu waa sharciga xalkiisiina waa middaan ka hadlaya miduna waa dhismihii hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed oo ay ahayd inay mar hore howl gasho lana sameeyo lagana gaabiyey sababaha loo gaabiyey dowladdaa ka jawaabaysa aniga maaha jawaabtaas qofka iska leh laakiin waxaan sheegaa inay muhiim tahay wixii loo asaasana ujeeddadoodu ay ahayd inay bixiso adeeg dooliya oo dowladda soomaaliyeed oo wakiil ah una shaqayso dadka naafada ah cid kasta ee naafaha ee dhaliishaas qabta waa la qabaa maqnaashaheeda waa ku matelaa laakiin sharci markii laga hadlaayo xaquuqdeena iyadoo sharci ku qoran wax laga tegana aysan jirin wixii ka dhimana la rabaa hadda in la geliyo qofkii gelinayana loogu hayo jaanisku ku dari lahaa wuu u soo socdaa labada gole wuu hor yaallaa mar labaad naafada soomaaliya iyo bulshadii oo kulansan markii hore gaargaaray aheede shirweyne qaran iyadoo loo qabanayo faldation loo samaynayaana hadda bishaan soo socotaba oo dhacaya taasina aan gelina dareenkeennan u jeedinno waxaan heli doonnaa xaquuq qoran oo sharciya aad iyo aad ayaad u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aadaa u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idinkaga mahad celinayaa wakhtigiina qaaliga ah dulqaadka iyo sida laabxaadida leh ee loo wada hadlay waa ku mahadsantihiin waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiye jawaahir oo wakiil oga ah gobolka banaadir ahna maamo soomaaliyeed oo leh dareen soomaalinimo mudane guddoomiye soo dhowow waa mahadsan tihiin su-aalihiina ayagoo qoraal ah ayay cid walba oo ay qusayso gaari doontaa marka saan idiin ixtiraamin waan rajaynaynaa inaad noo ixtiraamtaan
Ee, waa mahadsantihiin marka hore waa idin salaamayaa waana ku faraxsanahay madashan aadka u qiimaha badan oo runtii ee, looga hadlaayo arrimaha ee, dadka baahiyaha gaarka qaba ee, guddoomiyaha naafada iyo gabdhaha civil society-ga xildhibaanadeenna aadaan idin salaamaya bahda t v-gaba dabcan waxaan aaminsanahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadda iskale marka hore een, dadka baahiyaha gaarka qaba dhibaatadooda wax halkan lagu koobi kara maaha waxaan aaminsanahay marka qofka midka araggala iyo midka waljeerka ku socda waxaa aad uga dhib badan marka la fiiriyo marxaladda lagu jiro kuwa dhegahala sababtoo ah ayagu way socdaan markay jagboyntiyada maraayaan waxay la kulmaan dhibaato because waxba maqli maayaan iga joogna ma oga laakiin adiga markaa gaari ku socotid ama usha lagu hayo waa la dareemaa waxaa tahay siday tahaba marka waxaan aaminsanahay kuwa dhagaha aan maqalka qabin inay duruufo adag iyo xaalado adag ay ku shaqeeyaan dhammaantiinna midba markaa midka kala fiiriso wuu ka daranya waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo cid kasta oo daraftigii baarlamaanka la geeyey ka shaqaysay in la baasgareeyo ama ay noqoto hay-adda naafada qaranka wax jira oo ugu horeeya guddoomiyaheeni dhintay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan oo wakhti adag geliyey waxaan xasuusanayaa juhdi badan uu geliyey iyo wasiiradda wasaaradda haweenka intaba way dadaaleen qofka bini'aadanka ah oon xasuusan qofka garab istaaga oo aan ku shukrin ilaahayna ku mahadin maayo waxay ila tahay marka caqabad hadday jirto waa midda idinka aad isku haysaan midda idinka dhexdiinna aad isku haysaan dhib idinkaga weyn ma qabtiin aniga saan u arkaayo waayo dadka kale waxba idinmaba oggolaba haddana idinkaa moodaa inaad lugahay weli isku dheggan tihiin sharcigan waxay ila tahay aniga gobolka banaadir maalintii aan imid iyo maanta yoomul haada maalin aanan garab taagnayn maalin aanan la shaqaynin maalin aanan u doodin gudoomiye cali uusan noo imaanin ugu dambayn in agaasimaha waaxda naafada gobolka banaadir la magacaabo wakhti adag ayay ku timide baryo kuma imaanin nasiib darro marka weli wax weli tabashaa jirta weli waxbaad tabanaysaan toddoba iyo tobanka degmo wakiilaadku leedihiin markii wax la keeno raashin haddii la keeno wax haddii la keeno aawaa la leeyahy wakiilkii naafada ma jooga yaa ka jooga degmooyinka dubbad waa u jeedaa yaa yaa kale taagabal meeqaad joogta wakiilada degmooyinka afaraad joogta shan shanaad ku joogtaan marka toddoba iyo toban wakiil aad leedihiin agaasimihii waaxda gobolka banaadirna uu idiin fadhiyo naafadii qarankana aad haysataan saxafiyiin sida maaragta kalgacaloo kalena aad leedihiin brofesooriyo aqoonyahanna aad leedihiin xafiiska madaxweynaha aad ku leedihiin xafiis ku leedihiin aawo luunga miyaa laga qaaday sow idiinma joogo ma garan kara waxaa idinka maqan marka waxaa idinka maqan keliya sharcigan in la meel mariyo in sharciga la meel mariyo waxaan u malaynayaa cali iska daa wax kale agaasim ee guddoomiyihiinna meel naafo wax lagu siinaayo oo aanan joogin hadday noqoto wasaaraddu hadday noqoto hurmudoo kale inaan u mahad celino dadka si gaara u og markay wax bixinayaan calalqal xuso ayay ka mid yihiin waxaan aaminsanahay aniga gurigayga inaan wooljeerada ku bixiyo inaan gurigayga ku bixiyo anigoo ka keena maraykanka meesha u dambaysa oo aan idhaahdo ma socon karaan ma dhaqaaqi karaan ma awoodaan waan idiin hadalnaa waajibka ilaahayna saarin laakiin annaga haween ahaan idinkaan idinla midna waa u mahad celinayaa haweenka baarlamaanka labada gole gaar ahaan guddiga xaquuqul insaanka waa kuwa wakiil idinkaga ah haween ama naafo dadka namutalaaya baarlamaanka waa ayaga sharcigeenna haweenka waad aragteen waa la siyaasadeeyey kiinnii hadduu weli dhaqaaqi la'yahay hadda isku midaaba nahayba dhurwaaga ninkii hasha candhada gooyo yidhi maxay ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa waaye haddaan keenii la dhisin kiinniina la dhisin isma dhaantihii dhasheed sooma niin marka isma dhaantihii dhasheed waxaan qabaa marka xildhibaanad zamzam iyo zaare cumar maalin iyo waa kaga mahad celinayaa si gaara weliba laba shaqsi oo u damqanaya cid walbaba arrimaha haweenka hadday noqoto caruur hadday noqoto naafo dhammaan mas-uuliyadaana saaran idinkana ilaahay wuxuu idinkula xisaabtami doonaa wanaagga la idiin sameeyo horumarka aad samaynaysiin maantaoo kaleba hore ma u soo marna horta ma jirtaa in laydin hadalhayo hay-ad laydin dhiso waxaan soo marnay mar aan laydinsoo hadal qaadaynin mar aadan bulshada ku jirinnina mar aan la dhahaynin aawa bahdii baahida gaarkaa qabtay mar indhaha xaqa laga qarsanaya la soo maray laakiin maanta guddoomiyaad leedihiin haddaad wax weysaan asagaa laga rabaa haddii qof la dulmo asagaa idiin hadlaaya qof uusan la hadli karin maleh meel laga celinaayo maleh laakiin haddaa asaga dhaliishiin ood asaga lugaha ku dhegtiin ooda idinku isku kalsoonaynina ood luuqluuq ku kala jirtaan ama beelo beelo u shaqaysiin waxba ma taraysiin idinka laftirkiin baahda naafada gaarkaa laydin dhahaa qof walbana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu weydiin doonaa waajibka ilaahay saaran annagu waa idiin hadalnaa sharcigan ilaa la meel mariyo xaquuqdiinna inaad heshiin hadday noqoto mid dastuuriya hadday noqoto mid deegaan hadday noqoto midda bulshada ugu muhiimsan annagu mar kasto aniga xildhibaan canab waxaan weydiin jirna markaan shir ka qayb galno wasaaradahan waxaan weydiinnaa war aaway dadkan xaquuqdooda jaamacadaha markaan tago hal qof ama labo shaqaan uga abuuraa waxaan ku idhaahdaa jaamacaddan maxaad noogu yeeraysaa wasiirka soo galo ama xildhibaanka yimaado labada lugoodaan ku dhegnaa ku dhahnaa maxaa noogu yeeratay maxaad u qaban kartaa ardaygan qalin jebiyey ee maaragtay dadka baayaha gaarka qaba xafiisyaday joogaan kuweennay ka shaqeeyaan meel walbay joogaan qofna idin maxaqiri karto haddaad idinku waxaan arkayey dad badan oo guddoomiyaha u tartamaya ayaga isku maqan oo qabiilo iyo xildhibaano iyo balaayo iyo waxun wada hadduu dhismi waayo idinkoo idinka dhismi waayo insaan qabo idinkoo idinka dhismi waayo waaxda naafada qaranka cid kale kama dhismi weyne idinka ayaa hoggaankiinnina rabin haddana u qarinaaya markuu idinka fog yahana kuwo kaloo waxaad arkaysaa hoosta ka socda oo unsaan u socda oo un goobaaya war meel isku soo raaca oo asagoo ku tawfiiqaysta ama keensada kuwa idin hoggaamiya anuu intaasaa idin leeyahay waxaana rajaynayaa maalin maalmaha ka mida oo maanta aan ka qurux badannahay dhammaanteen inaan isugu nimaadno inaan iskugu nimaadno waxay ila tahay marka ixtiraam ka weyn ma jiro in laga shaqeeya inaad xaquuqdiinna heshaan qof soomaali ah oo diidan dal iyo dibad midna ma jiro annaga haddaan nahay haweenka soomaaliyeed kuwa gobol gabdhihii civil society-ga gabdhihii baarlamaanka waxaan garab taagannahay in hay-addan shuruucdeeda la dhammaystiro ayna hesho kalgacal ilaa maalintan dalka imid wuu hadlaya waa runtii wuu taagnaa hadda asagaa waxaa laga rabaa afhayeenna idinkuma arkin idiin hadloo gaara saxafi gaaroo idiin hadlaayna ma arkin isku imaadoo ismuujiya oo ismidooba oo idinku noqda mid oo idinku noqda dad isjecel oo idinku noqda dadaan tafaraaruq dhexdooda laga samaynin oo kuwa dan leh oo luga indha leh yayse idinka dhex shaqaysan idinka dhexdiinnaa lugu jiraa iska bixiya wax ka quseeya qabiil iyo reer hebel midna ma jirto bahda naafada gaarkaa sharcigan leh ciddaa rabtaan aad u dooranaysaan qofkaad doontiin keensada aqoontiinna ku tartama idinkaa iska leh annagu adeegayaashiinni bulshada horteeda kuwa idin markacaayo idin garab taagan waa annaga waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum
aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan maraynaa gunaanadkii mar labaad iyo mar saddexaad dhammaantiin waa idinkaga mahadnaqayaa kulankan quruxda badan annagana waxaan nahay dadkii idinku matelay dadka aa nasiibka u yeeshay inay codkiina gudbiyaan waxaan idiin ballan qaadaynaa haddii allaha awoodda la yidhaahdo inaan la aadno halka ay wax naga jiraan waxaa inoo ballanah ra-iisul wasaaraha cusub iyo golaha wasiirada cusub haddii kuwayagii ay noo soo noqdaan iyo haddii ay kuwa cusub yimaadaanba in aan kala shaqayno sida aa u heli lahaydeen xuquuqdiina waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu